wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sahanka raadiyaha oo xilligan oo kale barqa walba marka jimcaha laga reebo aad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya hadduu allaydmo qodobada aan barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah taliska ciidanka biliiska soomaaliyeed oo faahfaahin dheeraada ka bixiya howlgallo lagu sugaya ammaanka oo saacadihii ugu dambeeyey ciidanku ay ka sameeyeen magaalada muqdisho iyo dad howlgalladaas lagu soo qabqabtay waxa uu talisku sidoo kale ka hadlay dhibaatooyin dhowaan loogu geystay muwaadiniin soomaaliyeed oo dila loogu geystay oo dadkii ka dambeeyena ay taliska biliisku gacanta ku soo dhigeen taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed waraysi aanu la yeelana ayaa barnaamijka ku soo qaadan doonaa waxaan kaloo barnaamijka idinkugu hayaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya waxay dalka turkiga uga qayb galeen shir looga hadlaya arrimaha falastiin oo ay dunida muslimka ka dhiidhinayso abaaro ayaa weli laga soo sheegayaa deegaanada qaar oo meelaha ugu daran ay ka mid tahay jubbada dhexe qodobada kale waxaa ka mid ah barnaamijkan ku soo qaadan doona maleeshiyada al-shabaab ayaa dab qabadsiiyey raashiin loo waday magaalada waajid xilli ay abaartu si daran u saamaysay guud ahaan gobolka bakool gaar ahaan waajid iyo deegaanada ku xiran qodobada kale ee barnaamijka ku jira waxaa ka mid ah muddo saddex bilood ah ayaa lagu kordhiyey ciidanka la dagaalanka burcadbadeed ee caalamiga ee ku sugan xeebaha soomaaliya kadib markii ay dowladda soomaaliya codsatay arrintaas islamarkaana ay dowladdu sheegtay inay diyaar u tahay inay wixii wakhtigan ka dambeeya ay la wareegto howlaha ilaalinta xeebaheeda qodobada iyo qodobo kale ayaan barnaamijka ku soo qaadan doona hadduu allaydmo xubnihii joogtada ee barnaamijka wararka dibadda saadaasha iyo xubintii murtida maanta ayaa ka mida iyo isboortiga qodobada kale aad qaybaha dambe barnaamijka ku maqli doontaan hadduu allaydmo qadar ayaa farsamaynaya maxamed kaafi sheekh abukarna waa uu soo saaray mar kale iyo saanka idinku soo maqan dalkani gurmud buu rabaa heeskaal ku dhigeysa kooxda deegaan ayaa ku luqaynaysa ee muqdisho midhaha waxaa iska leh cabdiraxmaan ducaale beyle laxankana sidi cali wiikey dhegaysi iyo guddoon wacan
ma garan
heeskaas aan intaa kaga gudubnaal ku dhegeysu yahay dalkani gurmud buu rabaa iyo hobolada kooxda deegaan wasaaradda kalluumaysiga
barnaamijka sahanka raadiyaha iyo furitaan u ahayd macluumaadka barnaamijka ayaan sii ambaqaadi doonaa taliska ciidanka biliiska soomaaliyeed waxaa uu faahfaahin dheeraada ka bixiya howlgallo laga sameeyey ammaanka caasimada oo saacadihii ugu dambeeyey ciidanku ay ka sameeyeen qaybo badan oo ka mida magaalada muqdisho howlgallada qaar ka mida waxaa lagu soo qabtay dad magaalada muqdisho dilal ka geystay oo dilalkii ugu dambeeyey oo wadada dabka iyo meelo ka mida magaalada muqdisho ciidamo ay ka geysteen dilal dad rayida ayay boliisku ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan haddaba si aan wax badan uga ogaano arrimaha waxaan wax ka weydiinay taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed sarreeya gaas cabdi xasan xijaar
marka u horeysa waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo in ciidanka boliiska soomaaliyeed uu ka howlgalo magaalada muqdisho in ka badan boqol iyo siddeetan xarumood oo ku yaala ama location oo ku yaala magaalada muqdisho ha ahaadaan muxuu ahaa saldhigyada booliiska ha ahaadaan degmooyinka ha ahaadaan waaxyaha kala duwan ee degmooyinku ka kooban yihiin ha ahaadaan wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo muxuu ahaa meelaha halbowlaha ah waxaa ku jira kontaroolada laga soo galo magaaladan oo laysaga gudbo badidooda intaasoo dhan oo muxuu ahaa ku baahsan magaalada muqdisho toddobiyo tobankeeda degmo ayaa ciidanka booliisku ka howlgalaa si uu u sugo amniga muxuu ahaa dalka oo dhan gaar ahaan magaalada muqdisho isagoo weliba kaashanaya shacabka soomaaliyeed marka howlgalladu waa laba nooc howlgal waa operation mar dhaca oo loo laga howlgalo sidii kii shalay oo kale dhacay midnana waa kuwa joogto ah oo lagu sugaayo amniga degmooyinka iyo waxyaha gobolka banaadir oo habeen walba ama maalin walba laysla socodsiiyo xaaladda ay ku sugan tahay degmo walba
waayahay talisku wuxuu ku guulaystay inuu gacanta ku soo dhigo shalay iyo habeen hore iyo maalmahanba dhacdooyin foolxun oo lagu rasaasayay dad rayida oo dhalinyaro waxbaratay oo magaalada ku nool lagu dilay maaragtay oo weliba aan mar ahayn laba ahayn ilaa saddex ahayn ilaa hadda maxaad ku guulaysateen
marka horeysa waxaan rabay dhacdaa dhacdooyinku waa badan yihiin laakiin dhacdo labadaa dhacdaado hadda aada tilmaantay waxaan marka hore aan jeclahay inaan tacsi u diro caayiladii iyo familiyadii iyo reerihii iyo qaraabadii ay ka gooriyoodeen muxuu ahaa sakariya maxamuud xuseen iyo sawdaa maxamuud xuseen oo ahaa laba dhalinyaro ah oo muxuu ahaa walaalo ah oo si muxuu ahaa ku dhintay gacan ka xaqdarani ay dishay anagu ka boliis ahaan aada iyo aad baanu uga xumaanay sida soomaali oo dhan ay uga xumaatay arrin waxay ahayd ayan ahayn inay dhacdo laakiin ilaahbaa ilaah baa qadaray anagu boliis ahaan laba dunuubtu waa kuwa marka hore la rabay inaanu ka hortagno oo aanu baajinno iyo kuwa haddii ay markaa dhacaan oo qadar ilaahay ku dhacaan annagu aanu markaa mas-uuliyaddeeda nahay inaanu ka daba tagno kiiskan marka waxaa waa kiis muxuu ahaa iyo nakoo la kaashanayna dadweynaha soomaaliyeed ee soonaha markii wax ka dhaceen joogay inaanu muxuu ahaa aanu ciddii ka dambeysay oo ilaa haddeer eedaysanayaal ah wakhti badan ayay naga qaadan waxaa malaynayaa ilaa waxay naga qaadatay labiyo toban saacadood ku dhowaad inaanu ogaano oo soo helno waxaana boliiska keligiis ma keenine muxuu ahaa waa shacabka nala soo qabtay iyagana maanta waxay ku jiraan gacanta dowladda ay ku jiraan waxayna sugayaan garsoorka wixii ay muxuu ahaa ka helaan
waayahay marka faldambiyeedka dadka geysta ilaa imisay ka kooban yihiin
kiiska inaan ka hor dhaco anigu ma aanan rabo baaris buu ku jiraa maanta unbuu ahaa in lasoo qabtay laakiin waxaan maqlayaa wuxuu ku soo uruuray hadda dadka tuhunka weyn loo haystaa labo laakiin war adigu muxuu ahaa la xaqiijiyey maaha final maaha oo galkoodii lama xirin waayahay caadiyan ciidamada noocay doonaan ha ahaadaan ciidamada qaarkood waxaa lagu eedeeyaa inay wadooyinka marka ay marayaan oo wadadu ay jaam noqoto ama mashquul ay noqoto inay rasaas ku furtaan wadooyinka isgoysyada ugu badan ee magaalada muqdishona ciidamada biliiska ayaa jooga oo hadda dhacdooyinkan xataa dhacaya ciidamada biliisku way ku sugnaayeen ciidamada biliisku maxaa jawaabahu ay leeyihiin marka falalka noocaas oo kale ay dhacaan
magaalada saxmadeedu waa badan tahay muxuu ahaa haddaad aragto wadooyinka waaweyn magaalooyinka saxmadoodu waa badan tahay ciidamada kala duwan keliya maaha ciidamada keliya maaha waa shacabka dalka magaalada muqdisho oo caasimada ku nool dhammaan waxa la rabo inay ka wada qayb qaataan waayo wax ciidanka u gaara maaha yani in saxmada noocan oo kale ay dhacdo oo waxan oo kale ay dhacaan ciidamada keliya maaha waxa weye shacab iyo ciidan iyo waxaas marka waxaanse hoosta ka xariiqayaa inay jirto cabacitiga wadooyinka baabuurta maraysa iyo noocyadooda kala duwan haba u badnaadaan gawaaridan yaryare dhallinyaradu ku shaqaysato ee bajaajka loo yaqaano inay muxuu ahaa aada iyo aada ugu badan yihiin magaalada intaa ka sokow anaku ka ciidan ahaan wax badan baanu isleenahay dunuubta inta dhacdaa dadku maqlaa muxuu ahaa ama qarax ha ahaato ama daldil ha ahaato eh inta boliisku ka hortegay haddii dhowrkii maalmoodoo dambe haddaan hadeer tirino waxaan umalaynayaa inaan la dhammayn karin laakiin mar walba wax mid baxsada iyo waa dhacayaan annagu ciidanka waxaanu barnaa tababar baanu siinaa waxaanu dhowaan boliis ahaan haddaanu nahay waxaanu tababarnay dhammaan taliyayaasha saldhigyada waxaanu tababarnay dhammaan baadhayaasha madaxa baadhayaasha saldhigyada oo tababaraanu u fulnay jenaraalkaahi ay kaga baxeen waxaanu jaamiciyiin shuruucda soo bartay oo boliiska ah ka keenay dibadda qaahira kuwii ugu dambeeyey kasoo qali jabeeyeen wiiggii bishii u dhoweetay dhammaadkeedii labaatan jaamiciyiina oo boliisa oo batular haysto mastre diyaarinaya ayaanu dirnay waxaasoo dhan waxaanu u samaynaynaa inaanu kobcinno dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka ay leeyihiin ciidanka booliiska soomaaliyeed ay kula dhaqmayaan shacabka ay u adeegayaan sidaasu ay tahay haddana falalkaas way dhacaan taliye oo ama booliiska wax la xiriir ha ahaadaan ama militariga ka dhacaan talis kastana wuxuu ku andacoodaa inuu tababar siiyo ciidamadiisa mushkiladiina way taagan taha oo ciidamadu inta badan wadooyinka marayaan noocay doonaan ha aadaan dareyskay doonaan ha wataan falalkaas way sameeyaan waana wax dishibliinka la xiriira iyo akhlaaqda askariga lagu barbaariyo marka ma la dhihi karaa tababarka sidii loogu talagalay uma gaarin ciidamadu horta waxa falalka dhaca dareyska ciidanka oo meel walba hadda laga heli karo ayaa u sababa wadi dadku wixii wax dhacayaba waxay yidhaahaan darayska ciidamaduu wati waxaa jira dad badan oo aan ciidanka ahayn oo si sahlan darayska ku hela oo muxuu ahaa iyagoo darayskii wata qoryihiina wata wax ku dhaca taana waxaa iyaduna sii badinaysa ciidanka ciidamada ama military ahaadaan ama biliis ahaadaan ama ciidamada noocyadooda kala duwan amniga waagii hore oo dee dee qoryuhu way xereysnaan jireen waxay lahaayeen way adkaan jirtay qori inuu ka soo baxo askarta iyo dad shacabka banaanka joogaana qori lalama dhex mari jirin xaaladda dalkeenu ku sugan yahay ayaa yeelaysa in muxuu ahaa qoryihii gacanta lagu haysto iyagoo xabada ay ku jiraan lagu waardiyeynayo ama institutionada ama institutionada waaweyn hadda aan kuu sheegayan kulahaa magaalada xamara joogaan boqol iyo siddeetan iyo sadexii saa'idka ah dhammaantood hubbaa lagu ilaaliyaa marka hubkaa badan iyo ciidankaa badan oo dibadda jooga ayaa laga yaabaa wax inay ka dhacdhacaan laakiin marka anaku statisticale aanu samayno ciidanka muxuu ahaa intay ka hortegayaan iyo intay xalinayaan ayaa aada iyo aada uga badan inta dhacda oo dad ku maqlo
waayahay taliye xarumaha ama rugaha uu boliisku ku leeyahay magaalada muqdisho ilaa dhowr boqol ayaad ii sheegtay hadda inay ku leeyihiin boqol iyo dhowr xarumood oo kala duwan oo fariisimo oo ciidamadu ay degan yihiin mararka qaarna shaksiyaad ayaa inta wax geysto ama dhibaato u geysto bulshada ay baxsadaan ciidamada miyaanay maaragtay mas-uuliyadaha saaran ka mid ahayn inay qof kastoo dhibaato u geysayo waddanka oo inay inay ka hortagaan magaalada gaar ahaan
waa runta mustafa aan kugu celiyo sidaadaba ciidanku uu boliisku wuxuu xilsaaran yahay inay badbaadiyaan hantida iyo nafta muwaadinka soomaaliyeed guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho si taasi ay u dhacdana dadku magaaladu waa weynaatay magaaladu aada iyo aad ayay u weyn tahay baaxaddeeda marka marka loo eego baaxadda magaaladu inta ay la-eg tahay contributor waxyaabo yar yar oo iyaguna sii dhalinyarada badan ee shaqala-aanta ah iyo waxyaaba noocaase lagu sii daro waxaanu anagu is leenahay tirada aanu ka hortagno waan hadaynu ku sheego dunuubta qaarna waa laga hortagaa qaarna marka dambea laga daba tagaa inta aanu ka hortagnay ayaa aada iyo aada uga badan waxaa dhici lahayd hadaarta siiba habeenkii dad mooballo iyo muxuu ahaa waxyaaba laga dhacdhaco ama dhalinyaro dhagax isla tuurayso xaafadaha ku diriraysa boliisku meel walba isuu taagan yahay magaaladan haddaad caawa dhex marto waxaad u malaynaysaa ilaa labiiyo tobanka habeenimo meelaha waa laga soo jeedaa ganacsiguna waa furan yahay laakiin waa waa waa dhacaan waa boliiskuna ka hawleeyihi waayahay magaalada muqdisho dhaca ugu badan ayaa sanooyinkii ama sanadkii lasoo dhaafay ka jiray oo ama moobeellaha la xiriiraan ama dhacdooyin kale oo dhibaatooyin kale oo mujtamaca lagu haya ha ahaadaan ama gaadiid dad laga dhaxa ahaadaan dhibaatooyinka ugu badan ayaa magaalada qaybo badan oo ka mida ka jira waana mas-uuliyaddii ciidanka booliisku mas-uuliyaddaas ilaa hadda maxaa talisku ka qabtay talisku waxaan u malaynayaa waxaa fiicnaan lahayd inaad xafiiska igu timaado oo istatistikada aanu ku tusno degmooyinka siday u kala dembi badan yihiin meelaha wax ka dhacaan inta aanu qabanay inta aanu ka hortagnay iyo waxyaabahaas muxuu ahaa marka laga reebo suuqa hadalka yaalla inaad professional u egta iyadoo analyse la samaynayo annagu waxaanu samaynay number nine nine waxaanu samaynay oo laga soo waco muxuu ahaa qof kasta iyo muwaadin kasta oo ama arka dad badan baana soo sheega dhibaato hadday arkaan soo sheegaan oo muxuu ahaa isla markiiba degmadaas iyo iyo fadhiyadaa ciidanka looga gurmadaa oo haddaad hadeerto aad wacdo hadeerto anagu fadhina taleefonka lagaa qabanaya laga soo gaaraa dad badan baa la qabtaa midda labaad haddaan kaftamo mobal baa la dhacay iyo guri baa tu ugu soo dhaco alaab qaatay iyo waxay ku tusaysaa magaaladu dhibkii ay soo martay iyo waxyaabihii jiri jiray imisa statistikale qaraxii hoteeladii la gelayay dadkii la leynayay wixii haddaad dib u noqoto waxaad umaysaa inaanu soo kabanayno welise meeshii la rabay aanaan gaarin waa soo soconaa waayahay maalmo dhaweet waxaa jiray ololo wacyigelin oo boliisku waday oo ku aadan dhalinyarada maanduuriyaha wax gaara aad u samayseen hawshaas maxaad ugu tala gasheen
aad baan u faraxsanahay su-aashaas inaad weydiiso maxaa yeeley waxaan rabaa inaan dadka ay aan la wadaago meesha wax marayaan iyo fekerkaani siduu ku dhashay fekerkaani wuxuu ku dhashay markii aanu aragnay dhalinyaradii soomaaliyeed mustaqbalka dalkaan ahayd ee iskuolka dhiganayay iyo kuwii magaalada joogay waxa ay isticmaalayaan oo dalka soo gelaya ee maandooriyaasha kala duwana maaha maandooriyaa dadka waxu yaqaanaa khamri lacabo iyo waxaas maaha waxaa jira daawooyin badan oo dalka soo gala waxaa jooga oo aan dalka adduunka meel laga ogolyahay jirin waxaa jira daawooyinka dalka yaalla naftiisa adduunka prescription baa lagu qaataa daawooyinka laakiin intaad ista tagto daawo inaad iska gadato markay noo muuqatay in dhalinyaradeen waxaan qorshaan samaynay balaan baanu samaynay saraakiisha boliiska iyo annaga kuwa isusu nimi waxaanu go'aaninay istaraatiijiyada inaanu degsano ko waxaan magacaabay hoggaan la yidhaaho hoggaanka diinta iyo dhaqanka waxaan ku magacaabay saraakiil sarsare waxaan ka mid noqdeen hoggaamada oo sida hoggaankeenna tababarka iyo hoggaankeenna muxuu ahaa maaliyadda iyo oo kaleto hoggaanabuu noqday saldhig baanu u samaynay qodobka labaad noogu xigay wuxuu ahaa wacyigelin inaanu samayno oo ummadda soomaaliyeed saqiir iyo kabiirba ay nala ogaadaan waxaana inuu wax xun yahay nala ogaada waxaan aad iyo aada uga mahadcelinayaa dhalinyarada tictok oo aada fakerkaa u qaatay naguna raacay muxuuha fakarkeennana baahiyey aada iyo aadan jeclay caawa inaan fursaddan uga mahadceliyo oo gartay iyaga naftooda inay qayb ku leeyihiin wacyigelinta wacyigelinta markaanu dhammaynay waxaanu hadda noo ballansan inaanu waxaan ururinay xuraanka degmo walba toddobiyo tobanka degmo talayaashaan u yeernay waxaanu niri mee degmo walba waxaa laga rabaa guriga meesha farmashiyaha meesha waxaan lagu samaynayo ama laga gadanayo si aanu xididada ugu siibno markaa waa noo soo dhammaatay iyaduna waanu haynaa waxaa noo dhiman inaanu kulmiyo hay-adihii dowladda ka qayb qaadan lahaa sida gudoomiyaha gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda cadaaladda iyo diinta boliiska inaanu isu nimaadno oo aanu resourcigaanu hayno isugu geyno operation aanu ku qaadno waayahay taliya daawooyinkan iyo dhibaato maaragtay waxyaabahan ay dhalinyaradu isticmaalayaan badankooda ama airboortkay ka soo degaan ama dekeday ka yimaadaan ama magaalada qaybo kale kasoo golaan kullina waa shaqadii boliiska marka marka idin soo dhaaftay kadib inaad meeshan uga daba tagtaan aad go-aansateen miya
kulligood sidaa ma aha daawadu hadday soo degto daawadu waxay u soo degtay in dad lagu daaweeyo kininayaallay tusaayey haddaad kokakoolo ku darto qofku waa ku sakhraamaya waa ku waalanaya marka haddaad adigu kokakoolo kala ka soo degto aeroboortka ama kiniini loogu talagalay gabadha umulaysa in la siiyo foosha laga siiyo haddaad si kale u isticmaasho yani boliisku ma kontroli karo waxyaabaha aan usrananahay waxa ka mid ah in wasaaradda caafimaadku ay soo saarto sharci ah daawooyinka qaar counterka in laga qaato sida adduunka oo kale inta kalena muxuu ahaa prescription ay ku gadaan midda labaad annakay mas-uuliyaddeena tahay waana ka shaqaynayna qorshahanayna ka mid tahay in dekeda wax kastoo ka soo degayo oo waxaa ku lug leh iyo aeroboorka gacanta lagu dhigo
waayahay taliya hadda haddii aan kusoo laabto arrintan ku saabsan dhibaatooyinkan magaalada iyo waddooyinka gaar ahaan hadda raggan a gacanta ku haysaan boliisku muxuu yeelayaa xaggeed rabtaan inaad marsiisaan xaq maaragtay ugu laabqaboojin lahayd dadka caawa ay caruurtoodu dhibanayaasha yihiin oo carruurtoodu ay dhinteen boliiskii taliyihii boliiskii ugu sarreeyey adiga ahay maxaad caawa ugu laabqabuujin lahayd oo meeshaasi meeshaasay hawshaas gaari doontaad leedahay
wallahi horta kula maa qadara raxmaanu mafcuulun waay wixii ilaahay qadaraa dhaca ilmahan inay dhintaan qadarta ilaahay baa keentay waxaase nasiib wanaaga in maanta ninkii dembiga dembigu muxuu u dhacay ma waxaana maxay u dhaceen annagu dad islaamaano qadarta cidina kama kama boodi karto waa u tacsiyadaynayaa barlabaad oo sidaad haddaayba nagu tacsiyadeeyey waxaanse sheegayaa dadkii system ama dowladdu waxay leedahay sharci baa jira iyo nidaam annaga ka boliis ahaan inaanu doonno soo qabanno wixii isugu duno xeeraalinta u gudbino weye xeeraalintuna inay u gudto maxkamadda go-aanka ugu dambeeya waxa iska leh maxkamadda oo kiiska qaadi doonta ayaa go-aanka ugu dambeeya leh laakiin annagu ka boliis ahaan waxaan dadkaa u sheegi lahaa waxa weeye inaanu ku dadaalnay inaanu soo qabanno oo wakti badan iyo juhdi badan aanuna gelnay ilaahay subxaana watacaala nagu guuleeyey ay gacanta dowladda ku jiraan markaa ay iyaguna ka war dhowraan maxkamadda soo socota marka loo gudbiyo waayahay hadda maxaa qorshaha maxaa looga hortagaya ilan dhacdadan tani waaba dhacday maxaa haddii wax kala yimaadaan ama sidaas oo kale muxuu boliiska tallaabaha u qaadayaa uu doonayaa inuu ku badbaadiyo mujtamaca uu naftiisa iyo maalkiisu ay mas-uuliyadda ka saaran tahay
dhacdooyadu horta marba nooc bay ku imaanaysaa hadda tanaanu haynaa laakiin waxaa horleh dhacdo kale oo hor leh oo noocan ka duwani inay timaadaa dhici karta annagu nooma kala duwana dembiga noocyadiisa kala duma kala duwana ama ha weynaado ama ha yaraado ciidanka boliiska ah waxuu diyaara yihiin in ay ka hor tagaan dembiga hadduu dhacana ka daba tagaan qorshaha noo samaysa waxaa ka mid ah kow inaanu wacyigelino ciidamadeen oo inkastoo ay dibadda qoryihiin la taagan yihiin haddana ciidamadoo dhan in la wacyigeliyo iyo ciidanka keliya maaha waxaa jira shirkado private ah oo ciidamo wata oo dalkan dalka ilaaliyo hay-ada ilaaliyaa jira in hubka la controolo mar walba markay wax dhacaan waa in shuruuc hor leh laga soo saaraa waxaanu rabnaa inaanu marka inta isugu nimaadno oo aaraa kala duwan oo ugu horeyso si loo kontarooli lahaa hubka iyo sida loo ciidanku isticmaali lahaa inkastoo horey loogu soo sheegay haddana marka tanoo kale dhacdo waa in wacyigelin iyo tallaabooyin la qaadaa marka waa inaanu hogaamadeenii iyo saraakiisheenii isu nimaadnaa tan iyo wixii la mida oo dhici karaba sidaan uga hortegi lahayn aanu qorshaynaa waayahay ugu dambayn taliye mas-uuliyadda idin saaran waa mas-uuliyad adag magaaladan muqdisho oo argagixiso ay dhibaat dhinac ka maaragtay dhibaato ka geysato dhinac burcad iyo dhibaatooyin kale ay ka jiraan meelaha qaar maaragtay waxyaabo kale ay iska jiri karaan xilli doorasho lagu jiro guddoomiyihii guddigii doorashadana waa tahay guddigii amniga doorashada maxaa qorshaha booliiska u degan muxuu yahay ee ku aadan in mas-uuliyaddaas la guto
booliisku wuxuu leeyahay qorshe laba qaybood buu kala qaybsan yahay doorashadu qorshay leedahay cad oo iyadu waadix ah annaga waxaa weeye amniga meesha doorashada lagu gelaayo xubnaha gelaya dadka ka qayb gelaya dadka imaanaya dadka la keenayo dadka la dooranayo waxaa amnigooda iyo sugistoodu qorsha uu leeyahay qorshe aanu muur hore dejinay oo waagii la aasaasay laba kun iyo iyo sagaal iyo toban bishii agoostaan umalaynaya ilaa haddana aanu ka shaqeeynaa jiro ilaa haddana wax dhibaato ah muxuu ahaa kuma jira dardu sanadka waa sanad doorasho waa sanad doorashona hadduu jiro mar walba muxuu ahaa hadal waa imaanaya laakiin qorshaheena anagu qorshaa nooga degsan xagga amniga oo dhibaato kuma qabno midna waa qorshaha guud ee aanu ku hogaamino magaalada muqdisho anigu waxaan qabaa aaminsanahayna in ciidamadu wax badan ay qabteen in magaaladu ilaa lix saac furan tahay haddeer haddaad baxdo meelaha qaarkood shoobingnada iyo sida loo jeeda iyo dadku yihiin laakiin waa magaalo weyn oo caasima metropolian kana waana weynaatay magaaladu oo magaaladu hadda ilaa afgooye ilaa ilaa balcad wa isku xiran tahay marka waxaa caawo dhan ilaa waagiu ka beriyo suryo walba ama muxuu ahaa kalagoys walba ama waxa dhacana miyay dhici ciidan boliisaa taagan oo loogu talagalay inay inay ka howlgalaan
taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed ayuu ahaa kaasi sarreeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar oo aanu ka wareysaneyn xaaladaha ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyo howlgallada ciidamada biliisku oo qaarkood ay ku soo qabqabteen rag ciidamaha oo ka tirsan militariga kuwaasoo dhowaan dil ka geystay magaalada muqdisho maxkamadaha iyo xeerlaalintana ay u gudbiyeen oo hawshooda hadda dacwadooda lagu jiro oo loona gudbiyey hay-adaha khuseysa ee maxkamadaha barnaamijka saankaraadyaha ayaad la socotaan dhegaystayaal oo idinkaga imaanaya raadiyo muqdisho waa codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobo kale ayaan sii ambaqaadaynaa ee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya waxa ay dalka turkiga uga qayb galeen shir looga hadlaya arrimaha falastiin oo ay dunida muslimka ah bilowda inay ka dhiidhiso arrimaheeda xildhibaan golaha shacabka profesor maxamed cumar dalxa oo ka mida xildhibaanada dhinaca carabta ku matala soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee hadda wakhtigoodu dhammaadan ee ka tirsan ayaan arrimahaas wax ka weydiinay
bismillahi raxmaan raxiim waa idin salaamaya marka hore idaacadda qaranka raadiyo muqdisho sidoo kale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna salaamta islaamka ayaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu shirka aan ka qayb galay wuxuu ahaa shir looga hadlaayo arrimaha qudus iyo tacadiyada israa'el ay halkaasi ka samayso iyo dalkadhacyada eesato dadka runtii reer falastiin oo dunida muslimka arrintaasi ay aad ooga dhiidiyeen shir markaa arrintaas looga hadlaayo oo ay dowladda siiyo ajandihiisa uu ahaa sidii dunida islaamka iyo weliba dadka ee qadariya xuquuqul-insaanka inay arrin macasi ay ka maysan yihiin ay ka gaaraan go-aan oo ka dhanaa falalka guraxan ee israa'iil ay kula kacayso meelaha barakaysan ee runtii ay ku yaalaan dalkaasi maaragtay ee falastiin oo ay beetulqudus ku jirto oo qibladii muslimiinta ee runtii intaanan runtii loosoo wareejinin ama aysan yacni kacbada maaragtay hadda xaggeena aan u tukano aysan noqon meeshii rasuulkeena maxamed sala allahu caleyhi wasalam laga dhoofiyey oo habeenkii mexraajka maaragtay iyada maaragtay ay tahay maaragtay dhammaan yacni amuuro fara badan oo aad ogtahay baytulmaqdis inay ugu fadhido oo aan adduunka xataa dowladaha kristianka ah xataa ayaga ay isla qabaan fikirkaasi ayaa israa'el tacdiyadeeda ay noqotay mid xadaafa dhibaatadana haddii nadaina soo sheegay oo reer falastiin oo xaqiiqatan mar weliba dhallaankeeda waayeelkeeda haweenkeeda runtii aynan waaba yeelaynin inta xabsiyada ee qiyaas-aan ku jirta marka la sheegay aadka runtii lala yaabayo ayaa waxay ahayd tiro u baahan in ayadana loo qayla dhaamiyo oo adduunka tallaabooyin loo wada dhan yahay aanan ka marnayn ururada caalamiga yuanka iyada loogu yeerayay dowladaha kale ee waaweyn sidoo kale ilaahay baaweyne siyaasadaha iyadana ururada kale ee heer gobol ama jaamacad dowla carabiya ha noqoto ama kansulada muslimka ha noqoto marka shirkaasoo aada runtii loosoo abaabulay ayaa dowlado waxaa kasoo qaybgalay shan iyo toddobaatan gaaraya oo soomaaliya aniga ka matalayay halkaasna ay kasoo qaybgaleen guddoomiyayaal baarlaman eragu badan iyo xildhibaano iyo marti sharaf oo ayagana heer sare ah shirkaasna waxaa furay guddoomiyaha baarlamanka dalka turkiga aan walaalaha nahay doctor mustafa la yidhaahdo waxaa sidaas oo kale iyagana runtii joogay guddoomiyaal baarlaman oo dalalka walaalaha aan nahay oo sida jibuuti oo kale ay joogeen oo yemen oo ayagana ay joogeen aanan ka marnayn shanta qaaradood aan ku sheegay oo latin america laga yimid oo africa laga yimid oo asia laga yimid oo dunida maartay muslimka markaad eegtid iyo dadkana carabtaba oo ayagana aada uga soo qayb galan marka madaxweynaha dalka falastiin rumazin ama maxamuud cabaas ayaa joogay dadkaasoo idin kulli maartay waxaa go-aanka ee meesha kasoo baxay saan ku sheegay uu ahaa sidoo garab istaagi lahaa qadiyada falastiin iyo baytalqudus
waa gartay marka kaalintii aad ku lahaydeen shirkaasi iyo mataqaanaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi aad u gudbiseen ama aad ka tidhaahdeen ajandaha maxaa ka mid ahaa waa mahadsan tahay annaga ka dowlad soomaaliyeed waxaan nahay dalalka marka fiirisid marka laga yimaado maaragtay wadamada islaamka oo aan ka mid nahay waxaa noo dheer soomaaliya inay tahay dowladihii ugu horreeyey wax ka asaasay ururka islaamka oo runtii lixdameeyadii oo madaxweyne markaasi aadan cabdillah islaan dalka uu ka ahaa ilaa yowmana haada soomaaliya waxay safkan hore kaga jirtaa qadiyadaha ama dunida islaamka ama kan carabta markii aan hadda burburkii laga dambeeyey ee ka dambeeyey oo soomaaliya wax badan ay ka maqnayn fagaaraha fagaarayaasha caalamka ama heer gobol qadiyadaha jira adduunka looga hadlayo ama kan dunida muslimka ama kan africa iyo carab marka hadda waxay soomaaliya ay ka muuqanaysaa xaqiiqatan sida aad dareemaysid maanta shirkan ee toddobaatan shan dowla hadda meesha ay joogeen oo weliba qaar maart madaxweynayaal ay ahaayeen maarta inuu yahay yani soomaaliya mid ayada ee muuqaalkeeda iyo codkeeda inuu wax ku kordhinayo adduunkana loo arko inay tahay dal jira ee markaasi mudan in codkiisa ee adduunka maaragtay laga maqlo la dhegaysto kelimadaheennana ay ahaayeen kuwa oo ayagana kaabayay raggii nala midka ahaa ee wax ka yiri oo anagana meeshaan runtii kelimadii magaca ee baarlamaanka soomaaliyeed ee dowladii soomaaliyeed u taagnaa marta halkaasi aan ka yidhi marka dhammaan waxay ka turjumaysaa inay maanta aan nahay dal loo hanweyn yahay lana tabayo waayo martiqaadka iyo yeeritaanka iyo kasoo qaybgalka iyo casimaada waxay ka turjumaysaa jiritaankaaga waayo soomaaliya haddii shalay la halmaansanaa ama inay adduunkaba yani ayada mar inay ka baxday bu maaragtay gohorafikali maaragtay inay hadda maanta inay soomaaliya joogto ayaa taasi tusaale u ah inay soomaaliya maaragtay caalamka qadarin inay weli ku leedahay ayaa taasi astaan u ah marka wax badan anaga codkeeni iyo dalkeeni fikirkeeni balse aniga ereyadaydi aan adeegsaday ayaa qeyb waxay ka ahay haddayse dalal muslimiin ah ama laftirkooda ee qayb ka ah maaragtay dunidii carabta oo ayaga aan maaragtay uturaynin ee xiriir la yeelanayaan yuhuudda ee intaanoo dalalka adduunka ee ilaa brazil laga yimid ee ayaga maanta ay dhaleecaynayaan maxay maaragtay ka dhigan tahay sax ninkiisii saynta kaga fadhiya siduu ku istaagayaa anoo dhaliilaya in dowlado badan oo dunida carabta iyo wadamada muslimka ka tirsan ee islamarkaasi qayb ay ka yihiin mashaakilka dalalka muslimka ee ka jira iyo dhibaatooyinka ee maanta haysta ee halkii inay garab istaagaan laga rabay ee ayagu laftirkooda ay horinayaan oo ay maaragtay dhiiqada maaragtay ee ayaga ay sii qasayaan marka dowlado fara badan baa arrintaasi igu raacay oo tixraacay oo hadda waxa israa'il markuu maaragtay xiriirkeedii uu xoojinayay ninkii madaxweynahan ka horeeyey biden ee odayga ahaa ee uu soo saaray maaragtay waxa la yidhahdo tatbiix alcalaaqaat maaragtay in la dunida muslimka ama carabta inay xiriirkooda ay caadiyeeyaan dowlada baa aqbalay oo carab ah oo la samaystay xiriiro oo bato dheer oo hadda aanan laga filayn arrimahaas oo dhan waxay lid ku yihiin baa la yidhi in maaragtay dunida muslimka iyadoo israa'iil sida wax gudbayso iyo muqadasaadkiisii in xiriir hadda ay la yeeshaan soomaaliya waad ogtahay heer ay ka gaartay baasaboorkeena annaga labada dal ee naga reeb badnaa waxay ahayd in lagu qoro oo aanan la tegi karin maaragtay yuhuudda israa'iil iyo maaragtay iyo south africa oo cunsuriyad xoog ka jirtay marka mar weliba soomaaliya marka waxaa lagu yaqaanaa inay runtii isgarabtaaga iyo inay ka diidiso magartay dalal kale aada looga hanweynaa kelimadoodana way ahayd waana runtii lasoo dhaweeyey kelimadeena waana ee noqotay yani waxyaabaha ee aadka maaragtay dareenka ee meesha dadkii kasoo qeyb galay ee xaqiiqada taabanaysay waayo dabligii ku gubtay baaso ay tidhaahdaa maaragtay asigaa dambaskiisana inuu maaragtay uu ka cararo ay waajib ay ku tahay marka dalalka maanta ee anaga faraha lagula jiraan nahay siyaasad ahaan iyo ummad ahaan ee maaragtay qaarkooda ee annaga aan ku tabayno ilaa iyo dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii inay jireen dalal ee maanta soomaaliya burburkeeda qayb ka noqday marka haddana aan weli maaragtay weli qaarkooda faraha kala bixin marka taa in adduunka meesha ayagoo fadhiya dagooda ay ku shubtaan waxay u noqonaysaa yacni waxa waaye inaysan soomaaliya maaragtay ay ka saarayso cidda cadowku cidda saaxiib ku ah hataa marka loo baahan yahay in adduunyada meesha ee lagu falaanqeynayo waxyaabaha dhibaatooyinka ka jira in codkeedii wixii ayada ay qabto inay ayadan halkaasi si geesinimo leh oo ay ugu jeedsato marka taasi laftirkeed waxay noo ahayd arrin noo gaara oo soomaaliya waxa annagana na khuseeya dhibaatada qeybtanaga ah inaan u bandhigno maaragtay dunida muslimka iyo dunida kale ee caalamka ka timid ee iyagana u haweynaa inay wax ka ogaadaan bal wixii kale adduunyada iyo wadamada muslimka ka jira soomaaliya oo kale hata
waa garta brofesor adigoo aad iyo aad u mahadsan geesta kale waxaa aad isha lagu hayaa hadda warar ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe oo sheegaya in colaaduhu sii xoogaysanayaan mar kale beelaha gobolka deganna inay mar kale isfara saareen arrintaa bal maxaad ka leedahay
wallaahi waa su-aal xambaarsan murugo iyo biilo waayo dadka soomaaliyeed waxay isku dirayaan iyo waxay maanta iyaga dhexdooda maalin walbo ee dadka uu maartay kaga shidan yahay aanan la fahmi karin waxaa annaga nalaga haysto oo qiimaha badan ee aanan annaga u turaynin ama aanan u damqanaynin ee badaheenna ee nalagu ciriirinayo oo hawadeenna nalagu maaragtay maaragtay dullaysanayo wax weliba ee anaga dal ahaan ee horumar aan gaari lahayn cadowaaha faraha badan aan leenahay waxaan kaga mashquulnaysan gudaheenna maalin walbana waxaa laysku haystaa daaqsiin waxaa laysku haystaa meel beer maaragtay aniga ama geela iga daaqay ama aribaa iga daaqay ama soohinbuu iga soo riixay waxyaaba ee aan runtii adduunka ay la yaabaan ummad wada dhalatay ee wada wada muslim ah homogenious ee adduunka ay u yaqaanaan inay yihiin inay maalin walba ay isku laayaan ama isku baabi'iyaan waxaanan micno lahayn halkii ayaga ay nabad ka shaqayn lahaayeen isxidnaan iyo maaragtay waxa ay ka fakarayaan adduunka ay la jaanqaadi lahaayeen horumarada socdo inaan weli adwoodin casruljaahiliyadii ayaga ay ku jiraan oo diin aan maanta ayaga ay haystaan marmarka qaar ee inay ku wareeraan waayo diinteenii qof muslim a ninka dila wuxuu ilaahay uu leeyahay wuxuu la mid yahay nin dadka waddan wada laayay markaasi man qatala mu'minan mutacamidan meel kalu ku leeyahay haddana ninkii si kas ah ee bareera u dila nin muslim ah fajazaahu jahannama midda kalena waa tan fakaanama qatala naasa jamiican uu leeyahay ilaahay marka waxaa diintii la haystay loo ugu dhaqmi la'yahay oo dhibka ee loo joojin la'yahay oo caruurtii la dilaayo oo waayeelkii ee dhibaato maarta ku imaanayso qax iyo rafaad loo abuurayo fidno maalin walba loo daba taagan yahay waxaan laysku haysana qiimihiisa uu aad maanta ugu yaryahay maartay waxa ee maanta ee dhacayo ee ku halaabaya ama ku baaba'ayo waa arrin nasiib darra ah marka caqliga ha taliyaan leenahay war islaamnimadu ha talisaan leenahay war soomaalinimadu ha idin deeqadaan leeyahay ilaahay dhulkaa barwaaqada na siiy ee hadda maanta webiga shabeelle fatahaad buu u saaran yahay qarka waana ognahay shabeellaha dhexe inta jeer ee biyahaas ay soo fataameen waxaanoo dhan waa caro ilaahay ka dhalanaysa waay ummaddan aanan isgaranaynin ee maalin walba ee ayada dhiiga daadinaysa ilaahay subxaanahu watacaala weli naxariis ayuu noo hayaa maxaa yeele adduunyada qaaraab dhulka lala gooyey oo lala rogay annaga hadda waa ay imtixaanaadkan fatahaadyadan xanuunadan iyo waxaa yaryarka ah waa wax ilaahay subxaanahu watacaala oo maanta lagu jarribayo walanabluwannakum bishayin min alkhawfi bay ka mid tahay dartay waanku idinku imtixaanaynaa cabsi gaajo dadka abaar baa wadankii ka jirto weligii baa buuxa haddana yaa mushkiladda ee annagana haysato waxaasoo dhan waxaa dhabko waxaa dhabti runtii ee ay ka imaanaysaa waa dulmiga dilka dhiigan la daadinayo waxaan micno lahayn oo soomaali oo dhan ee ayada ku haligmayso oo rafaada ayaa u fudud waxaanan yacni dowladnimo oo annaga ee aanan dan u ahayn baa noo fudud inaan ku dirirno inaan maalin walba ee dadkii soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee dhibaatadan oo kale iyo mid lamid ah ay meel walba laga abuuro ayaa ayaga dan admeedaysaa manaha shabeellaha dhexe maanta keliya meel aanan soomaaliya sidii loo joogo aanan fidno kala abuuraynin ma jirto si loo joogo waxaad maqlaysaa gobolka waxa waaye wax ka dhacay ee galmudug baa halkaasi wax ka jiro waa international kisimaayo baa maartay laysku wada laayo haya ee shabeellaha hoose halkaasi ay ka taagan tahay iyano maalinba meel bay maartay ee bug ay ka leedahay ee maartay puntland bay maartay ee bug ay ka tiri yacni bas waa ummad un annaga ay noqotay nolol maalmeedkeena subaxdii markii lasoo kaco dhibaato una firiya afka lagu hayo marka aad baan uga xumahay waxaana leeyahay dadka waxgaradka ah ee dadkaasi ama ha noqdaano odayaashooda ee dhaqanka ah ama ha noqdaano waxgaradkooda ama ha noqdaano culimaa udiinkooda ha noqdaano dadka kale ee mas-uuliyada ay ka saarantahay ee hirshabeelle oo maamul goboleedkooda uu yahay oo madaxweyne ugu horeeyo maaragtay cali guudlaawe iyo maamulkiisii iyo iyo iyo iyo wakiiladiisii ee maaragtay ee baarlamaankoodii in loo wada kaco laga hortago cidda fidnada wadata ilaahay diinta wax ay dhaartay ma jiro in wax loo sheego in taaifatani min almu'miniina aladiina taqtaluu hadday hadday dagaalalayihi laba oo dhaqayfa ama laba kooxood oo walaalaa in labada la kala dhex galo faaslixuu baynahum hadday mid diido fain baqad ixdaahuma qaatilu latii maartay dabkii xataa tafi'ali ilaa maartay laga gaarsiiyo tan ayada aanan kar qaadanaynin ee fidnada ayada ee aanan ka joojinaynin in laiskugu tago oo maartay ilfaha loo qaado wax diinta maanta ayada ay ka tagtay male laakiin culimadaya waxaad moodaa inay runtii wax badan ayada xaggeeda la tabayo oo aanan xaqiiqadatan meesha laga rabo waxyigelinta inaysan badi waa tahay markii laga markii la sheego maartay furay ku tiris culimo waa aan runtii wanaag aan ooga hayno ee mar waliba media ka hadasho ama masaajidada ka hadasho laakiin boqolkiiba sideetan iyo shan waxaa filayaa dartiin idaacadda qaranka inay maanta wax kale ay ku mashquulsan yihiin iyo abuuro kale oo aanan loo joogin inay ka hadlaan waxa taaganna markaasi inay ka lexleexdaan indhaha ay ka qabsadaan taasna laftirkooda waxaan culimadeena aan leeyahay kaalintiina way maqan tahay wax weliba dowladda yaanan xaggeeda loosoo riixina kaalinta ilaahayna idin horay ee rasuulkeena sallallahu alayhi wasalamna idinkala dardaarmayna kaalinta idin qaata ile waxa waaye alculamaa warasatu lambiyaai baa layidhi culimadu waxay dhaxal ay u yihiin ambiyadii balliguu mini walow aayana rasuulka waa suu idinku yiri oo iga gaarsiiya aayadoo xataa allaha ka dhigay
ololaasiyo ayliyo colaadba qaaradaha ka taagano alalaasiyo ayliyo colaadaba qaaradaha ka taagano gumaysta qasaayo waa laysqabdhaafo waxaa laysku qoonsaday adiga qaran ha noqonine gumaysta qasaayo waa laysqabdhaafo waxaa laysku qoonsaday adiga qaran ha noqonine kaalay kabaha ii qaado khayraadkaaga aan cuno kaalay kabaha ii qaado khayraadkaaga aan cuno anna qalabka qaato waan diiday qursiga hawdkii isbidayo walle adiyo kayrka hoortaan idi jare oo mamana adiga iskale anna qalabka qaato waan diiday qursiga hawdkii isbidayo walle adiyo kayrka hoortaan idin jare oo mamana adiga iskale waxba naga maqaadaanibiriyayo ummad yahay isqaadqaad waxba naga maqaadaan kuwad xoog labaano sharaftaan qadariya waxaa laysku qoonsaday adiga qaran ha noqonine wad xoog labaano sharaftaan qadariya waxaa laysku qoonsaday adiga qaran ha noqonine kaalay kabaha ii qaado
weli waxaad la socotaan barnaamijka sahanka raadiyaha oo raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya idinkaga imaanaya weli laga soo sheegayaa deegaanada qaar meelaha abaarta daran ay ka jirto waxaa ka mid a qaybo ka tirsan gobolka jubbada dhexe haajir bile sugule oo ah guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe ayaa inooga waramay
gudoomiye haajir balsodhow waaw ee ka warbixi xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha ee gobolka jubbada dhexe walal waa mahadsantihiin wuxuu ka mid ahaa gobolada abaaruhu ba-an ay saameeyeen aadna ogtihiinoo si xornimo ah iyo si wax loo gaarsiiyo idanay jirin oo nimanka yaryaraha meesha joogaan runtii meeshaas musiibooyin badan baa ka dhacay dad iyo dunyada saamaysay waa tahay waxaa weeyaan xoogaha roobab baa ka da-ay roobabkii kuwa dadka aad wax u taray ma noqonin dhulka abaar buu ahaa dhowr sano abaar ahaa wax ku yaala ma laha roobku waa dayr weeye oo unaxsi soo bixiya maaha xoolihii roobabkii yaraa markay deen bayba dhamaashadii kasii dareen hadda marka dunyadii geela iyo looda iyo ariga horta iyaga way da-een oo wax kumano ka dhaqan ma jiro dadkii ayaa hadda dhibaato badan ka taagan tahay ood moodi inay u kala hayaami rabaan hadda maalmahan bilaabeen in jubbada hoose iyo kismaayo iyo kenya ay u kala qaxaan
waa tahay waxaa tahay haajirow guddoomiyihii gobolka jubbada dhexe kismaayo ayaa ku sugan tahay oo guddoomiyaha gobolka a ka tahay ma joogtid waxaa ku sugan kooxihii nabaddiidka idinka ka maamul ahaan sidee idin saameynaysa arrinkaas
wallahi dib wayna saameynaysaa dadku waa dadka yagi waa dad soomaaliyeed waa dad meesha ku dhibaataysan runtiina dadka gargaarka la baxo iyo waxyaabaha iyo magaciisiina waxay odhanayaan gobolkii waxaa haysa dee si wax loo gaarsiiye ma jiro waana ognahay oo annagu si wax loo gaarsiiyo badan way jirtaa qalidlaantaa waan samaynay cid kumanu ka jawaabta maynan helin ayadha way lacag jirta lacag federaalka dowladda federaalka ay soo dirto konton kun oo dollar ee gobolka waxba loogama qoondaynin waxba lagama siinin runtii waa gobol xaqiran markaa dhinac walba ka eegto ama kuwa la jooga si ay u xaqirayaan iyo maamulada kale ee jubbaland iyo dowladaba midnan ayna ugu tege- ugu talagelin wax qoonda gooniya
balse adigaa guddoomiye ka ee soomaa arrimahaas waxaa la rabaa inaad kala hadasho maamulada oo aad safka ka Walaal.
garaacato walaal waa runtaa weeye waan kala hadlay Ee, wasiir gargaar baa jiro wasaarad baa jirto waan la xaajoonnay waan la fariisanay haddee hadal wuxuu tari ma laho arrintaas saasay u dhacday waxbana loogama magaciisaynin waan u sheegnay siyaabo badan oo dadka wax lagu gaarsiin karaa jira baanu ku niray maxaa maxaa ka mid a Marka, siyaabahaas guddoomiye mayna siyaabahaas dhicin.
maxaa ka mid a yaa siyaabaha dadka lagu gaarsiin karo ee wax ay cunaan ama gargaar iyada oo halkaasi ay ku sugan yihiin kooxaha nabadeedka al-shabaab maxaa ka mid a oo ka guddoomiye ahaan aad ogtahay walaal horta dadka waxa weeyaan een, waa dad soomaali waa la isku wada xiran yahay ganacsataa joogto gabaridii halkan ay ka baxdaa Een, siyaabo badan oo dhanna waan ognahay wax loo gaarsiin karaa jira oo waxa weeyaan gacantooda ee loo- loo- loo- loo gaarsiin karo dee dadkun waa dad dhammaanayo hadda waxa weeyaan wixii ay nimankaas sii damistageena faraha badnaa kama samaynayaan Een, way jirtaa dad qaab ganacsi oo soomaalinima waxaa lagu dhiibayba xataa loogu geyn karaa marka si badan baa loo gaarsiin karaa ee dadaalkii baa yaraaday dhanka iyo waxkeenta markaynu kasoo tagno jubbada dhexe ee al-shabaab ayaa muddo dheer ku sugan adinkii madaxda ka ahayna ee waxaa moodina inaad shaqooyinkiinii keliya xilaalka oo ku magacaabantihiin balse aadan wax badan ka qaban ma iyada laga bixiyo deegaanka kooxaha ku sugan oo aad dhanka iyo ee guluf dadka looga dulqaadayo dhibka horkacdaan
walaal waxaad moodaa soomaalida hadda meelaha un la joogo un ila oyena gacanta ka bixin kaa hadda nin u socdo ma jiro nin hadalkeeda haya ma jiro waan kasoo quusanay waxa horaan kusoo daalnay marka ma filayo hadda hawshaas hawl furan inay tahay
haddii guddoomiye aysan halkaasba u socon dowladdu iyo maamulka jubbaland oo aad adiga guddoonka tahay maxaad u sii haysaa xilka guddoomiyaha jubbada dhexe maad iska casishido shaqooyin kale iska raadsati maadaama halkaas dadka jooga aysan dan iyo heello dowladdu ka lahayn hadda haddaan iska casilo cid ku dhaantaa qabana wax ka keeni karta haddaan aaminsana way way way way ahaan lahayd laakiin wax kusoo kordhaya ma jiro magac ahaan un baan ugu magacawnahay haddana ruuxa socotada iyo magaciisii wax badan oo ku tartarayaa jira wax badan oo hadda micno uu samaynaya ma jiro inaan iska casilana hadda wax macno badan ay keenaysa ma jiro wax haddaan inaan iska casilo ilayahayna ma jiro laakiin waxaan is leeyahay waxaasa kusoo kordhayaa baanan jirin waa tahay hadda abaaro ayaa ka jira si guud dalka jubbooyinkana meelaha ugu daran ayay ka mid ahaayeen guddoomiye markaynu eegno ee meelo dhowra oo ay ka mid yihiin ee gado iyo ee meelo kale oo dhubley ay ka mid yihiin ayaa la gaarsiiyey si guud ee waxyaabo kala duwan oo oo dadka soomaaliyeed ay ugu talagaleen dadka walaalahooda halkaa dhib- ku dhibaataysan jubbada dhexe ma jira meelo haba yaraatee la gaarsiiyey deeqo ka mid a kuwa dowladda ama si guud dadka shacabka kuwa isugu talagaleen haba yaraatee ma jirto haba yaraatee ma jirto qorshuhuna lagumaba darsanin ma jirta bataatama ma jirto anaguna waan ka hadalnay ka mas-uuliyad ahaan kan deegaan ahaan nooc walba waan oga qaylinay oo nooc walba waan u sheegnay ma dhicin arrintaa in wixii hadda ka dambeeya waa goonidee laakiin wax horey u dhaca ma jiro waa tahay gunaanadka ayaynu taagannahay si guud ee jubbada dhexe al-shabaab ayaa ku sugan ee dhibaatooyin badan oo dhanka bini'aadnimadana way ka jiraan sida lasoo warinayo ee baaqa aad u dirayso dadku ku dhagaysanaya hadday ahaan leed madaxda dowladda federaalka iyo si guud ee maamulka jubbaland oo aad guddoonka tahay oo ku aadan dadkaas in ee heryada al-shabaab laga dulqaado iyo sidoo kale in wax la gaarsiiyo maxay tahay
inta uu baaqan u diri waxaa weeyaan een, een, een, meesha gobolka gobol dadkiisu ay dhiban yihiin weeye Een, een, la duleeyey dulaysan Een, cid kasta oo waxaa weeyaan wax la baxayso dowladda iyo laba dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka iyo intaba dadka soomaalida ee wax la bixi karo een, waxaan codsan lahaa in gobolkaa tixgelin gooni la siiyo inaan lagu dhex baahinin goboladan kale waxaad moodaa waxa la helo in loo kala boyo gobolka jubbada dhexe iyo gado oo gobolka jubbada dhexe ee aad moodo maamulka jubbalandba inuu kasii baxayo oon lagu tashanaynin dadkiisa iyo dalkiisa intaba haday tahay in cadowga haysa laga qabto haday tahay in gargaar loo sameeyo in wax loo taro intaba gacanta ay aynan ku jirin marka waxaan codsan lahaa bal gobolkaas sida laga rabaa haddii laleeyahay soomaaliya kamid maahan eh, waa wax kale laakiin waxaan baaq u dirayaa gobolka wax alla wix laga geysan karo haday tahay dowladda federaalka haday tahay jubbaland haday tahay cid kastoo wax la dhici karto Een, arrintaas iyada baaq culus baan kasoo jeedinaya dadkeedana way baaba'ayaan
waa tahay kaasi waxa uu ahaa haajir bilasi weli guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe waryahayga eh, ismaaciil fiyoore ayuu uga warramayay isagoo kismaayo ku sugan barnaamijka sahanka raadiyaha markana saacaddu waxay soo dul istaagtay koob iyo tobankii barqanimo oo gowa waan xilgan idiin soo gudbin jirnay warkii oo kooban waxaa la diyaaraa ayaan dhool raagay mahadsanid mustaf war caddeeye bismillaahi raxmaan raxiim barqan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka barqanimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxkamadda gobolka galgaduud ayaa maanta fadhigii ugu horreeya ka yeelatay dhegaysiga dacwad ciqaabeed dil ah oo loo haystay eedaysana cismaan ciise faarax oo xafiiska xeelilaalinta guud ee galmudug uu ku soo eedeeyey dil goobtiisa ganacsi loogu geystay lixda bisha diseembar laba kun iyo labaatan allaha u naxariistee marxuum daahir cabdulle cabdi oo ka mid ahaa ganacsatada deegaanka godinlabe gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya axmed salaad kulano guddoomiyaha maxkamadda ayaa inta aan la gudagelin dhegaysiga dhinacyada xeerilaalinta iyo qareennada difaacaya eedaysanaha ka hor sharaxaad ballaaran ka bixiyey eedan iyo cidda markaasi dhibanaha ka ah xeerlaaliye ku-xigeenka galmudug cabdikariin maxamed xirsi oo cuskanaya xaanshi qoraal ah oo eedaysanayaasha laga qoray iyo caddaymo kale oo laga soo ururiyey goobta uu falku ka dhacay ayaa garsoorka ka dalbaday in eedaysanaha la mariyo ciqaab adag dhanka kale abukaati xalana oo difaacaya eedaysanaha ayaa ku dooday in qodobka in qodobada eeddu yihiin kuwa aan waafaqsanayn sharciga fadhigan maxkamadda ku dhegaysatay dhinacyada dooda oo ay joogeen ehelada labada dhinac iyadoo la dhegaystay markhaatiyaal goobjoog ka ahaa sida falku u dhacay iyo baarayaasha boliiska ee goobta tagay waxaa ugu dambeyn guddoonka maxkamadda uu dib u madliyey fadhi kale oo la isugu soo laabto iyadoo xerolaalinta loo diro inay soo dhammaystiraan qodobada markaasi lagu eedeynayo eedaysanaha ay maxkamadda la hor keenay islamarkaana dib la isugu soo laabto fadhi kale oo lagu ogaado eedeymaha loo haysto maamulka jubbaland ayaa gargaar waxa ay gaarsiiyeen dad barakacayaala oo ka soo barakacay deegaana ay abaara saameeyeen maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in wasaaradda gargaarka iyo maaraynta jubbaland ay deeq raashina gaarsiisay qaar ka mid a dad ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaanada jubbaland kuwaasoo toddobaadyadii ugu dambeeyey gaaraya magaalada kismaayo deeqdan ayaa la gaarsiiyey in ka badan laba boqol oo qoys waxaana xusid mudan in toddobaadkii hore jubbaland ay u dirto gurmad si dadka tabaalaysan loogu gargaaro wasiirka gargaarka ee jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa waxa uu caddeeyey in gurmadka ay gaarsiiyeen dadkaasi oo ahaa deeq raashin ah looguna talagalay inay quutaan dadka ka soo barakacay abaaraha ku dhufta deegaanadii ay deegaansan jireen oo sababay inay waayaan xoolihii ay dhaqan jireen oo abaartu ay ka galaafatay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xalay kormeeray waddada jenaraal daa'uud iyo taallada daljirka dahsoon ee degmada boondheere oo dowladda hoose xamaray ka hirgelisay leerarka cadceedda ku shaqeeya mashruucan laga hirgeliyey leerarka cadceedda ku shaqeeya ayaa ka mid ah mashruucyo lagu muujinayo bilicda waddooyinka sidoo kalena hirgelinta leerarku waxay qayb ka qaadanayaan xoojinta sugidda nabadgelyada caasimadda muqdisho kuwaas oo iftiiminaya wadooyinka halbowlaha u ah caasimadda duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa kula dardaarmay madaxda qaybta howlaha guud ee dowladda hoose ee xamar inay dardargeliyaan ballaarinta mashaariicda lagu hirgelinayo leyrarka cadceedda ah warka dibadda ee aad ku dhegaysanaysaan warka barqanimona waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka turkiga waxa uu ka badbaaday iskuday dil madaxweynaha waddanka turkiga ayaa lagu soo warramayaa inuu ka badbaaday iskuday dil xilla uu ka qaybgelayay isu soo bax dadweyne oo ka dhacaya magaalada siriid ee koonfurta dalkaasi turkiga warbaahinta anadoole dalka turkiga ayaa waxa ay sheegtay in qanax lagu arkay qaybta hoose ee gaariga boliiska loo xilsaaray sugidda amniga goobta uu rasiib dayib erdogan doonaya inuu kula kulmo shacabkiisa kulana hadlo gaariga qaraxa lagu qabtay waxaa saarnaa sargaal ka tirsan ciidamada boliiska dalka turkiga sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka dalkaasi ciidamada turkiga ayaa bilaabay baaritaano waxaana la xidhay askarigii watay gaariga waxyaabaha qarxa lagu soo xidhay kooxaha baaritaanka ayaa sidoo kale hubiyey kaamirada amniga ee gobolkaasi guud ahaan warkii barqanimo dhegaystayaal ee raadiyo muqdisho ay naga intaa waxaan dib idinku celinayaa barnaamijkii sahanka iyo war caddeeye aad baad umahadsan tahay ayaan dhol raagay iyo wararkii intaa markaan uga gudubno waxaan sii ambaqaadaynaa dhegeystayaal barnaamijka qaybihiisii kale maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa dabqabadsiiyey raashin loo waday magaalada waajid xilli ay abaaro daran ka jiraan deegaanadaasi haddaba waxaan arrimahaas ka waraysanay berey xasan barqoy oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmadaasi waajid
bismillahi rahmaan raxiim magaalay way baleeray beray hasta noo gorgoray deemada weejidaan ku hadlaale walaha deegaanka deemada weejidaan kahaan yaa katarisano dheebto oo arrimaha bulshada katarisano marka walaalow miidhamayba dhibaatay ku jirta horta abaara saameyntii saameyntii abaartee ka dheeratii degmadu maadaamaye dumankisana kala dhaafi una qabateen ku jaray waxaa kala mayba ku jareeha abaar daayda beeroyo abaardii dadkiyo fiilaha qabsadii dadkoo heelaha ku dhamaaday dadkii baadi oo magaaladii hakad ahayd magaaladii badeedanka ay korno dadkaas oo tan reerlaas aanon haka darani magaaladii oo intaas dhibaato ee ku jirta iyo dumankisan haka laha dhaafin unu qubuteenka saariyo iyo baariglinka edeegay baariglinka edeegayna inta badan gudmaanga nonkubay بالنسبة لبديت حياة يوم جديدين خليها سنة يعتنك بندي يقول تميت الوكيل ثم إنت الوكيل أو متر إنجرت دبدون العراء وويد في قوي سجال جاري تزيد اللي قوي بوفقري وسجاء هذه هتور إيه واي ما ما هاي دميرو ويجري جاري ثم دعتي في مجال الفرحان ودين ويد عصار معي ودار iyo balaaya oo midaas magaalada lanka baaha maayaha saar baaytay dameerooywey gubi gaaridiino dameero way jiri gaaridiino way gubi ilaa inta aduma dadkii warmays lahay kartay marka arrintaasay jirto dhibaatadaasay jirto darusiibantaas in la go'doon saarmaayo beerway ha ku abaarsmaayo heeray dhibaay ha ku dhamaadeen duyahanka jiidgaay saheeday iyo sabuulkii iyo musgidima daasi dooryaay walaay dameero ha saardi hasan oo dhaqili kugu guba dhibshadata ada dhibaatanta ma dhaafato ilaahayda ha roob
marka gaaridan hata la gubi intay ku kooyan intaynaha ka wajahnaayen degmada weysidaa ka wajahnaayen mayba ku kooyanaha dhanka eego meelaha ku qaadeen alaabta oo raashinada iyo walamdaa saaranaay maaha saa dhankaasa ku sheenan degmada hanjeeden marka wala saaranaay i gaarida ay lahay dadka degmada rooga anahasida degmada rooga saarna ya lahaayan dhaarna may lahaysay daba oo intaanka barakacayay barakacayaala iyo niski bakaaron ha ku furi saarmaaytee jaro or dadkii barakacagi inta degnaay han saarmaay dhammaantii oo markan walwada gubi maaha dhammaantii walwada gubi hal gaariga ku badbaadi gaarigaas hada wari waay ormayn haay meelikaas iyo meelikalaasa jibaarlay ku haay
dadkii gaaridi wadiina inta warsho ka dambeey dadkii gaaridi wadiina
ma shabaaba galanta ka dhigtay mase kurooren gaarida kurooren duurkaliskala wada jaro koley weel meeli warshalfeelabaagaan meelo oo wala ku dhiyan weejid inta ku jarta meega kilomitirnan jarta weejida mitalo kilomitran jarta dabaduuna dheereen igniga oo yodiha ku jarta iridhinga jee ku jarta bal ku waranba haddii oo muddo oo tuman sunan ku dhawaada gaari dameerle isu dhumaalay si ele walahakageliyaay muddooyinkan dambe ee al-shabaabna manaha eed inbadyahato gubowkii dhibaatadan jaysidaas walas dhumaalayse magaalada lahka geliyaw bal magaalada noolaliya iyo bal suuje manaha haal jayse ay magaalada dhibaato aada dhibaato zaaid ee ku jarto degmo horta tumunkiin hata kahoray yeed isku hiirinayti hatana degniyaalki afartii shantii kilomitr banaanka ku hayan ha abaarteeno lahakadahi adiib usukasa korka dhibaatadiya dadkaanka markeeno magaalayaalmasuuliyaalka ku qahi yawaroogan ayo nakamukisin hatilaha dhaasin una qubateen saarnaay dadkii inhaay korno gaarigelingedeey gaarigelingedeegayna han lagubahaayata sawirka bakaarojo kufurwenhan dhatilaha kagubahaayata gargaar hada magaaladiiska taalan lahayna ada dhibaatada adiiba dareema kortamaha hay-ado samafalka wal oo dhadhaqaagay oo gargaar ambangurmudow ee dadkan oo dhibaatada haysatay oone hatana hasay bara ka ahayaan oo magaalada haka qulqulaayaan jaraana
samafalka amti kamartedadaan ahayaan laakiin dadkaba degmada ku badan walo hata ka filmaada kormeya degmada weejid dhawaan maamulanan sameeyo oo adiiba xubin ku eta bal maamulka degmada may qorshe an haayan dhibaatada degmada shacabka degan haysata golaha deegaanka degmada horta waqtiga dhowr suuqii adaate daarmo waybayin ahaan ada shambirood iyo bijiroodsaasa male gola deegaanka degmada suusanka waliyo hadda awood qabado koraan marle ilaankay magaalada multin qabateen saarnaay waliyo oo hadda shambirood kubedela koraan marle sida yaana karoogna sidaana may leerahay wali madaasooyin lahaa boonka uba wada hayna hadee xaaladaasay jirto ee ku waranba adeegyadii oo asaaskan ahay nololo bani aadanka sida oo biyo iyo caafimaadka iyo walbarashadii degmada may ku jara bankaa biyo biyiha weejid leey maadaama biyo leey hasta weejid wilishay biyo makugono roobkiya waqti ya dhamaadyo daawe mooshii weejid oo wilishay biilaangnagada jeernaya hasta way balaargay qoraafdo oo biilaha kudhaansla eedadiigu wiilay rooblanteerlaada kubadadkiyayaawayba diiriga saarahayn intii rooblanteerlaada kubadadki meelijeerto dhanka caafimaadka caafimaad oo isbitaalka filan degmada mahaay laakiin isbitaal ilkaero oo magaalada adeegsadaasa jarta kasay isbitaal oo bulshada web waa ka filan dadki afartii shanta kiilo mutir maadaama baraka aroogo magaalada dadka aad u haysan dad isbitaal hontaas dad ka filan male ilkaero oo lagu adeegsadaa jiraan ma magaalada dadki amarjansi iyo horsaasaa male oo badiyaan inta badan madi dad barakac la era dadkan ka badan waliba waa aha owlaad iyoonay balaango oo dhibaatada eedkan saamayaasa bal may farmeen adara lahaytay oo dhibaatadan kakadadorngo degmada weejid oo in wala ku qabadoona muhiimadan aragaas fariintaan falow dadka oo dhibaatadii cunto deeltay baahan ini gargaar degdegeena tan kalean ku cosga adduunku waxay tahay doonay dhaka caafimaadka iyeenan taas dad ee degtole caafimaad muhiim ahaa ini hadana dhanka caafimaadkana saabsan ku caawi deegaanka dadkay oo dhibaataysan intaasa ku codsada lahaay oo baleelo lawadooyinka prosheniifay lahaay maadaama dadkoosku awood lahaayna kiidada raashinka rabiifadaangeefa jiddi furnaado lahayna wallaahi salabani kolay hoob lahelo laakiin may ku codsadaan adduunka ini jidkala furo ma furo maayo bari hirigima kasa korno laakiin codsadaan keena badan idaaado ku sheegay ini jidkala furo idaahayna furo eedi eedaan mahadsanta
insha allah aliin wadan
weli waxaad la socotaan barnaamijka sahanka raadiyaha raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imaanayaa muddo saddex bil ayaa lagu kordhiyey ciidanka la dagaalanka burcadbadeeda ee caalamiga ee ku sugan xeebaha soomaaliya haddaba muddo kordhintan maxay ka dhigan tahay maxamed nuur qalimow ayaa nala falanqay
xaqiiqatan marka la yidhaahdo madaha badda soomaaliya inta ay joogeen fulinka dhacaya badda ayaan ka warinayna horta wax weyna ka ilaaliyeen ma jiraan oo waxay ahayd waqtada iyagu joogaan inay ku kalluunka soomaaliya ee kheyraadka badda ee soomaaliya saxataya u qaata maraakiibta aad bay soo batay dumanka marka saas daraaddeed waa fiican tahay inaan isku tashanno soomaali ahaan oo annagu baddeenna ah aan ilaashanno iyadoo ay international community keliya nagu caawin karaan qarashka ay ku bixiyaan ciimadooda tirada badan leh maraakiibta saare ee billions of billionska xisaabdooda ku baxdo inay in yaroo kamida ay ku maalgeliyaan ciidanka badda ee soomaaliya ee tayo iyo qaabkay ku shaqaysan lahaayeen maraakiibtii ay baarad ku ilaashan lahayn baddooda loo sameeyo ayaa in badan in badan soomaali weyn dani ugu jirtaa khayraadkooda ay ku ilaashan karaan haddii aan dhacno muddadii ay jooganay lahay badda soomaaliya ayaanu ilaaranaynaa wax baaqayba ma jiraan maraakiib qaarkoodii joogaan inshiina fog ay ka yimaadaan iraaniin baa ku jirto bakistaan baa ku jiro yeman baa ku jirto mid walboo kalluunka soomaaliya iyo tuumihi iyo labstarkii iyo wax walboo soomaaliya khayraad ilaalisiya baddaa ku jiray ay gurteen oo weliba aynan reebayna xitaa ukuntii ukaxaanta xitaa ee loogu talagay inaan la qaadan ama kalluunka aad u yaryar ama labstarska aad u yaryar ee loogu talagalay inaan si taanku ugu sii jiro
waa tahay waa tahay qalimow waa tahay waxaa la leeyahay faransiiska iyo wadamo lamida waxay ku andacoonayaan in ay tahay arrin qalada lagana yaabo in burcadbareedi dib u soo laabato oo ay badaha soomaaliya mar kale ay ka dhalato dowladda soomaaliya awood ma u leedahay haatan badeeda inay difaacdo oo ay burcadbareeda kala dagaalanto ayay kula tahay xaqiiqatan anigu waxaan qabaa ciidanka badda ee soomaaliya waayahanba waa la dhisaayey dowladda faransiiskana waayahanba adduunyadoo dhan ayayba iska hor yimaadeen meel walbaba waa controversial ayay noqdeen dowlad meel walba west africa waa looga kacsan yahay dhinaca kale east africa waa looga kacsan yahay meel walbaba waxay ka noqdeen dowladda federal ah marka faransiiska warkooda laga soo qaadi maayo gaal intay joogaan waxay qabteen ma jiraan soomaaliya iyadaa isku filaan doona haddana waxaa rajo way ka qabnaa in ciidan badeed oo tayo leh oo qalabaysan uu noo dhiso walaal- walaalaheena turkiga oo aad inoogu maaragtay ee noo sibatiyan badan noo haya si aan u noqono dad baddooda iyo cirkooda iyo dhulkooda ilaashan kara ee dadaalkooda hadda maalin walba qabaa soo garaajuud galaysa haddana waxaan filaynaa ciidanka badda inay noo dhisi doonaan haddana waxbaa tilmaaman laakiin qolada international community ee dhahaysa badaan ilaalinayna wax faa'iida haba yaraatee oo aan taaban karno oo baddaasi ka ilaaliya ma jiraan wasaqdi baa lagu jiraa iyagoo eeganaya ee ciidamada kuwii dhaxayay oo badda doolanka iyo maraakiibta ee fishinka ee tuugada wata way ag joogaan waxaad moodaaba inay iyaga ilaaliyaanba marka saas daraaddeed waxaan qabaaba inay naga baxaan baddana anaga isku tashanno ee hadday wax nagu qaalmaynayaan qarashka badan ee billayska ay ku bixiyaan ilaalinta baddeeni dhexjoogga iyagoo waxbana ka qabanaynin waxna ka celinaynin inay even twenty percent oo qarashkaas hadday ciidanka soomaaliya ku maalgeliyaan waxaan haysan karnaa qalab waxaan haysan karnaa ciidan tayo leh ciidan ilaaliya adduunyada maanta wax walbaa la haystaa xitaa dalownisa lagu ilaaliyaa wadaha caalamka hadda waa tahay qalimo waxaa la leeyahay waa tahay qalimo waxaa la leeyahay saddexda bil ee lagu daray howlgalkan wuxuu u ogolaanayaa marxalad kala guur ah oo wada shaqayn militariya taas oo ka dhigan in ciidanka faraha badan ee wadamada kala duwan ka socda ee badaha soomaaliya ku sugan waqti loo siinayo inay ka qaataan maxaa la dhahaa maraakiibtooda iyo si guud ay kaga baxaan arrimahaasi marka la eego ee dowladda soomaaliyana ma ku weydiisan kartaa in ee, maadaama wada shaqeyn military iyo kala guur ay ku jirto in ciidanka badda la qalabeeyo si ay ee, ula wareegaan amniga iyo ee, in badda soomaaliya iyo si guud ee, ay sugaan burcadbadeeda ka ilaaliyaan dabcan haa saddex bilood waa transitional period oo koradana ay cadaabtooda ku urursanayaan soomaaliyana ay isku diyaarinayso waxaana qabaa mar haddii wakti mucayana nala siiyey oo aan xilkeeda kula wareegno waxaan qabaa in dowladaha aad maaragtay saaxiibada nala ah u kowkaya turkiga oo kale in saddexdaas bilood laga yaabo inuu noo sameeyo dooman dheereeya ee ciidan tayada ee wixii joogana si fiican loo qalabeeyo baddana aad arkayso haddii toban markab oo kuwa ee booliisku ay isticmaalaan ee caalamka lagu yaqaano la geliyo badda soomaaliya way ilaalin karaan waxa kaloo jiro adduunyada hadda maanta waxaa lagu ilaaliyaa diyaaradahan droniska ee hadda caalamka oo aad u isticmaalo oo turkiguna aad u sameeyo oo sarvey lagu samayn karo just eh, wuxuu samayn karaa maalin walba waxay haween ku jiri kartaa intaasoo saacadood ayay badda gees ilaa geeska kale ilaalin kartaa cidda ku jirto hadday waxuun ku jiraanna ciidanka badda iyo doomanka wata ayay wax soo siin kartaa sawirada usoo gudbin kartaa taasoo iyadana ay aadi karaan meesha ay qolada tuugada ay joogaan taasoo ay noqon karto ilaalo aad u wanaagsan Wa- wa- wa- wa tahay qalimow aha waa tahay qalimow markaynu eegno gunaanadka ayaynu taagan nahay ee adigoo soo koobaya go-aankan iyo dhiiranaantan ee dowladda soomaaliya ku dhahday ee baddeenna innaga ayaa mas-uul ka noqon karna oo amnigeeda sugan karna ee iyaan loo kordhinin ee waqti kaleeto golaha ammaankuna uu ka dooday saddexdaa bilood oo koobanna loogu daray ciidankan ilaalinta xeebaha soomaaliya muddada dheer joogay maxay ka dhigan tahay si guud dowladnimada iyo qabka ummadda iyo qarannimadii soomaaliya oo dib usoo laabanaysana sidee u arkaan dadka ayaa is leedahay
aanti waa kabkeenoo soo noqonaya annagoo isku tashanayna mar walba cid baa ku dhays waa ku ilaalinayna iyagoo aan waxba ku ilaalinayna marka waxaan qabaa in annagu waxaan ku tash aan ku tashanno waxaan qabaa kuwa badda maayo xitaa kuwa dhulka ciidankaan midmadoobe ee ee jawaanada ciidda gadaal ka jira ee dhulka jooga xitaa afrikaanka in la bixiyaan qabaa annagaa isku tashan aad baad umahadsan tahay ciidan wax ilaalin waan haysanaa badda iyo dhulkaba labadooda haysaa midna yaan loo qodin no more extension vairasi soomaali wuu ka dhamaaday soomaali way tashatay kuwii kalluumaysi u galmahay kuwa kale iyagoo wareegii consequensada ay leedahay mana filaayo in soomaaliya mar dambe ka soo cudmanaysa fikirkan faransiiska uu qaba ee adduunyada dhan looga yaaban yahay uu soo noqday dowlad dadka labaha oo meel walba ku dhacda qolo walba is haystaan west africa is haystaan east africa is haystaan Waa mahadsantahay.
Faransiiska laga hadalkiisa la maqlay waa mahadsan tahay maxamed nuur qalimow ayuu dhagaystayaalkaasi ahaa oo ku sugan wadanka ingiriiska gaar ahaan magaalada laadna qalimow waqtigaaga waa ku mahadsan tahay adigaa mudan walaal
Adimiyo, Divasiyo, Gachiyo.
weli waxaa socota barnaamijka sahanka raadiyaha ciidamada ee puntland ayaa howlgallo ka dhan ah waxyaabaha maanka duri waxay ka sameeyeen eh, deegaanka waa buuhoodle iyo deegaano kale oo hoostaga howlgalkaas waxaa inooga warramay fadxi cabdikariin oo ka mida saraakiisha puntland
intii hadda ciidankan cusub ee aan anugu hogaaminayo ee uu yimi gobolka een, waxaan samaynay howlgallo fara badan een, dhowraale fara badan oo dhinaca amniga iyo maandooriyaha awal hore gobolka amnigiisa iyo een, xagga maandooriyuhu labadaba mas- ma- eh, maandooriyada waa ku badnaa amniguna ma hagaagsanayn marka intii ciidanku yimi waxaan sameynaynay roondooyin joogta eh, joogta ah waxaan sameynaynay een, checkpointiyo lagu maarayo maandooriyaha iyo dadka een, amni darrada wada ee qubka la maraya magaalada marka isbedel weyn baa dib u ah magaraysa magaaladii ka eh, ka muuqda Eh, dadweynaha oo aada usoo dhaweeyay ciidankan cusub ee uu soo tababaray maamulka puntland ee booliska gobolka cayn ah oo marka horena boolis eh, laga qaaday eh, gobolka ah marka een, een, howlgallada marba waxaan kusoo qabanay waxaan soo qabanay habeenadii hore ciyaalo moobilo furtay oo gabdho iyo dadka furtay moobilo Een, markii xigtay waxaan soo qabanay een, oo xalayto iyo caawadan haddeer aan joogno howlgallaan ku jirno waxaan ku qabanay ee, dad een, iibinaya ama ku lug leh een, waxyaabaha loo yaqaano maandooriyaha siba khamriga oo deegaanadan ee, maadaama ay xuduud ama borderlay ku yaalaan ee, fara badan ku haya Een, marka khamri laba goobood oo khamri lagu iibinaya waa xalay ciidanku ka howlgalay labada goobood waxaa lagu soo qabtay dadkii khamriga iibinayay ama cabayay qaar ka mid ah qaarna ganacsadeen Een, waxaan soo qabanay khamrigii wixii hadhaaga u ahaa wixii ay isticmaaleen mooyaane intii kale oo adugu een, fara badan ilaa laba kartoon meelaha gaadhaysa Een, dhammaan bulshadu way us- way ee, waa soo dhaweysay ciidanka iyo howlaha uu wada ee dardargelinta amniga iyo muqaadaraadka saas way waa tahay si guud ee taliya ee goordhow ayaa laidinsoo magacaabay maamulkaaga iyo ciidankuna goordhow ayay xaggaa soo gaareen oo goordhow ayaa tababar loo soo xiray sidaa ka dhawaajisay wada shaqaynta dadka bu reer buuhoodle idinka dhexaysa intee laeg tahay Een, walaalow markii ugu horreysay waxaan bilownay walow ay bulshadu na soo dhaweysay oo marka horeba magaalada markaan imaanaynay banaankeeda naga hor yimaadeen cuqaasha waxgaradka isimada iyo ningarboodkuba Een, markii ugu horreysayba waxaan bilownay een, inaan la hadalno bulshada waxaan la kulnay cuqaasha magaalada oo dhan gam- dhama- eh, dhammaantood cashir la qaadanay amniga ku saabsan iyo inay ciidanka siiyaan een, mandate iyo la shaqayn ay magarasa ciidanku kula shaqeeyaan Ee, waxaan la shirnay waxa la yidhahdo isimadii magaalada waxaan la shirnay een, quruxdii haweenka oo aan maanta iyo shalay iyo durar intaba la shirnay waxaan la shirnay oo aan eh, shir kula jirnay caawadan een, waxa la yidhahdo een, waxa la yidhahdo ganacsatadii magaalada Een, gebi ahaanba bulshada qaybaheeda kala duwan qayb qayb baan la shirnay waxaan la kulma eh, meeting eh, ballan leenahay inaan eh, ardayda aqoon-yahanka iyo dadka aqoon-yahanka jaamacadda kula kulanno oo yani waxa la yidhahdo community police aan samayno booliskii bulshada isku xidhno bulshada lafteeda inaan boolisino ay ka qayb qaadato maadaama ay bulshadu aada ugu baahnayd oo dhibaato badan oo dhinaca amniga ay- ay garasa bulshada ka haysatay Een, een, gobolka ama maandooriyaha fara badan ku hayay Een, gebi ahaanba marka waxaasoo dhan la isku soo duubo bulshadu gacmo furan bay kusoo dhaweysay iyagaa na horgelaya iyagaa mar walba nale oo een, dhaqdhaqaaqnimo soo wacayo oo leh halkan baa joogaan iyo halkan baa ambira ka jirtaa halkan baa xaaladdu ka jirtaa barnaamijii ciidanka oo dhan baa shaqeynay qaybta traafigaan markiiba howlgelinay oo waddooyinka hoose jaam ahaa marka magaalada ee, way howlgaleen oo dadku aad bay ugu nasteen Ee, qaybihii dembi baaristii iyo waxyaabihii baa shaqeynaya oo iyadana aan markiiba howlgelinay ilaa imanka si wanaagsan oo hundred percent ayay u socotaa howsha ciidanka iyo bulshada isxurkoodu waana jeclaan sii wadno yacni wacyigelinta bulshada iyo inay booliska la shaqeeyaan Een, waan wadaynaa inta muddo abdilaan
waa tahay taliya dhanka kale markaynu eegno xaaladda amni ee buuhoodle haatan dadka ku dhagaysanaya ee muqdisho kaa dhagaysanaya iyo gobolada ku dhow dhow adigoo sawir uga bixinaya maxaad ku tilmaami lahayd
walaalow xaalada amni ee buuhoodle horta markii hore dhibaatooyin waaweyn oo yani markaa amni darab aanay kama jirin laakiin beelaha isdileen dadka iska hubeysan waxyaaba noocaasa bay ahayd wuxuu ahaa amni aan caga badan ku taagnayn oo aan wax system oo gacanta ku haya jirin buu ahaa markii hore Een, maamulka kaliya meesha ka shaqayn jireen wuxuu ahaa maamulka puntland marka intii reformka la sameeyey ama ciidamada dib u habeynta lagu soo sameynayay ee dowladda hadda madaxweyne een, siciid cabdullaahi deni uu reformka ciidamada kusoo sameeyey oo ciidankeenii booliska dib loo abreedgeliyey oo hawshan iyo ciidan cusub oo lagu soo daray jubbada isbedel weyn baa ka muuqda magaalada waxaan hadda u waci- u sheegi karaa bulshada dhegeysanaysa magaalada bood amnigeedii aad iyo aad tahay muddada aan hadda joogno oo dee aan intiisa habe lagu gaari karin laakiin aad buu usoo ficnaa boqolkiiba sagaashan sideetan waa soo ficnaanayaa waayo waxaan dareemaynaa in bulshadii qabto wax baahida hadday bulshada xaggeeda jirto oo bulshada iyadu ay dalbanayso soo dhaweynayso waa wax mgarata nationalist booliska wax aan loogu farxo weeyaan marka ciidankuna diyaar buu u yahay waa ciidan gaadiidkiisii iyo qalabkiisii wax laala lagu baahnaa tababar yani xirfad leh oo mgaraas ah sare la siiyey oo lagu soo tababaray dugsiga gobolka harkaan ku yaalla xog gobla la yidhaahdo oo tayadiisu ay fiican tahay marka dhammaan saraakiishiisii waxba ay mgaraas cusub yihiin oo fresh yihiin oo tababar cusub iyo nidaam cusub ay soo wada qaateen shuruucdii iyo nidaamkii kala dambeynta bulshada lagu dhaqmanaada soo baray marka saas weye iminkaan kula hadlaya waxaan ku jirnaa howlgallo yani aan ku baxsanayno dadka maandooriyaha ka ganacsada ama khamriga oo deegaanku wuxuu xadlilaya xadkiiba magaalada dee qayb ka mid a mara oo halkaas problemku ka jira dhanka ayuu xadka taliya markaynu egno oo aad ka dhawaajisay inaa xuduud uu yahay ama xuduud ay tahay buuxodle maamulada ka jira dhanka iyo xuduudda oo puntland ay la wadaagto wadashaqaynta ka dhexaysa haddii ahaan lahayd labada boolis ee labada dhinac wadashaqaynta dhanka amniga iyo maandooriyaha in la iska laga wada hortago idinka dhexaysa intee leeg tahay
waa su-aal fiican weye saaxiib horta maamulka etoobiya wadashaqayn aad u fiican baa naga dhexaysa yani iskaashi dhinaca amniga baa naga dhexeeya oo marar waa koronnaa waana iskaashi qoto dheer oo muddoba socday oo marka horeba aan magarasa ciidamadii hore joogay iyo ay wada xidhiiri jireen laakiin waxaan ognahay dee etoobiya khamrigu dembi kama aha waa dowlad yani federaal ah dad badiimo badan haystaan ay ku nool yihiin marka saas buu xaggooda khamrigu uga yimaadaa oo dee dembi kama haya xaggooda
kaas waxa uu ahaa fadex cabdikariin oo ka mid ah saraakiisha puntland dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool gobolka shabeellada dhexena waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo xilligan haysta xilli maalin ka hor ay ku beegnayd maalinta naafada caalamiga ee adduunka guddoomiyaha naafada shabeellada dhexe isaaq xaydar caaqil ayaa arrimahaas ka warramay
ha qaranka iyo telefishinka dhammaan shaqaalaha ka howlgala halkan waan ka salaamaya maanta waa maalin aada iyo aada noogu weyn haddii aan nahay naafada ku dhaqan guud ahaan soomaaliya qaybaheeda kala gedisan runtii waa maalin lasoo bandhigo waxqabadka dadka naafada waa maalin lasoo bandhigo wixii tacadiye ahaa ee loo geystay maxaa la dhihi jiray sanadkii tagay ama ahayn gaabis ahaa ee laga gaabiyey danka naafada waa maalin lasoo bandhigo waa maalin ahamiyad u leh guud ahaanba qof walba oo naafo ah insha allahu tacaala
waa tahay ka naafo ahaan dadkiin aan shabeellada hoose ku sugan oo aad guddoomiyaha u tahay baahiyaha aad qabtaan maxaa ka mid ah wallaahi walaalo baahiyaha aanu qabno aada ay u fara badan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala dabooli karo haddii inta aan ku sheego qaybo ka mid ah ma haysano dhul deegaaneed oo xarun noo ah islamarkaasna aan ka samaysano xafiisyo iskuulaad iyo hool aan shirarka ku qabsano ma haysano waxbarasho ma haystaan ciyaalka yaryar ayaa aada ugu badan gobolkan ma haystaan waxbarasho ma haystaan dadka naafada ah xalijir ku nool deegaankan waxyaabo badan oo gargaar ah ayaa jiro oo soo galo laakiin waxaan aragnaa in kuwa lagu hale la siinayo iyadoo oo markaas lagu marmarsiyoonayo tuulooyin iyo waxbaa wax loo wadaa annagoo maaragtay dareemayn inaysan halkaasna u soconin wixii waxyaaba badanaa jiro oo maaragtay dadka naafada aysan haysanin dadka gobolkan deganna ay kaga dugan yihiin
waa tahay ka urur naafo ahaan dadkiinaan ku sugan shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada jowhar isku xirkiina iyo iska warqabkiina iyo adinka qudhiina maamulka aada leedihiin intuu leegya
wallahi aadan isaga warqabnaa annaga maadaama meelaha qaarna ay xaaladaha waa iska adag yihiin laakiin ilaa balcad mahadaay maxaa la dhihi jiruun ergood wadacadale warshiiq waa isku warqabnaad walaalaha ku nool aagaas ilaahay subxaana watacaala iyagana axadkiyo laakiin daqri caama ayaa dal iyo dadba wada gaaray naafa meelay joogto isla dhaantay noqotay dad wax isqabsan karo ama wax istari kara maanta ma noqonin bulshada haddii ay garabna siisase waxaan rajaynaynaa waxa aan hanka aan leenahay inaan hiigsa doono haddii ilaahay idmo
waa tahay maantay munaasabado ayaa lagu xusayay maalinta naafada caalamiga ah munaasabadahaas adinka qayb ma ka tihiin oo munaasabado ma dhigateen tan kalena wasaaradda haweenka ee maamulka hirshabeelle oo aad dabcan hoos tagtaan xuquuqul insaanka iyo ka shaqaysa dhankaasi iyada kaalmada aa ka heshaan intee leegtahay maasha allah wasaaradda caasha qaliib allaha xisbiyo waa gabar cajiiba waa gabar firfircoon xiriir aad u wanaagsanaa inaga dhexeeyo insha allahu tacaala laakiin saad ogtahay hirshabeelle waxaad ogtahay inay weli iska kacaakufayso broblemo ayna kacaakufayso insha allahu tacaala haddii caasho ay jaaniska saamaxo caashana ay sii joogto waxa xaqiiqa inay naafada wax la qaban doonto dhowr jeerna waa la kulantay naafada darata ugu dambeeyday waanu wada kulannay shiraanu wada qaadanay maasha allah caasho khaliif waa gabar aad iyo aad u wanaagsan haddii aan soo noqon karo xafladda waan qabsanay munaasabad maasha allah intii loogu talagalay ee waxaa la dhihi jiray ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin dad waaweyn oo waxgarada ayaanu qabsanay waxaan rajaynaynaa t v-ga qaranka xataa inuu qeyb ka ahaa waanu qabanay marka munaasabadaha noocaas oo kale inaan ka baaqanana ma aha wax sax ah ma aha mar walbana sidaas oo kale aanu u qaban doono ka guddoomiye ahaan baaqa aa u dirayso dadka ku dhagaysanaya oo ku aadan in laydin caawiyo ama naafo ahaan shabeellada hoose dadkiinan ku sugan oo naafada wax laydinla soo gaara haddii ahaan layd waxbarasho caafimaad iyo agabka aad u baahan tihiin muxuu yahay baaq waxaan u diraynaa dowladda soomaaliya reer qaran iyo heer stateba waxaan leenahay dadkan waa dad ilaahay subxaana watacaala basi wax idinka weydiinayo idinku aada mas-uuliyadiina mas-uuliyaddooda ay idin saaran tahay dadka naafada ah ee ku dhaqan hirshabeelle guud ahaan khaasatan magaalada jowhar aad iyo aad ayay xaalado bini aadminimo wajahayaan maadaama dalagoodii biyo ay gooyeen qaarna ayax oo la tegay waxay u baahan yihiin garab u baahan yihiin sidoo kale dadka soomaaliyeed oo caqliga iyo cilmiga u saaxiibka oo ilaahay subxaana watacaala wax siiyey iyaguna waxaan leeyahay dadkan walaaladiina maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq waxa ilaahay subxaana watacaala agtiisa ahaaday ayaa hadhaya waxa idinka aad haysataanna way dhamaanayaan inta aanan maxaan dhihi jiray adduunyada aadan ka tegine ilaahay aadan la kulmin dadka masaakiinta ah ee walaalihiina hay idinka liito mudanna inaad wax tartaan soo caawiyaan leeyahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha naafada ee gobolka shabeellada dhexe isaaq xaydar caaqil barnaamijka saankaraadi ah ayaad la socotaan markana waxaa la soo gaaray qaybtii xubnaha barnaamijka waxaa ugu soo horeyn doona xubinta wararka dibadda iyo nimco xasan aad baad u mahadsantahay mustafa war caddeeye aynu ku bilownay madaxweynaha turkiga ayaa ka badbaaday isku day dil warbaahinta turkiga ayaa ku warantay in ciidamada sirdoonka turkiga ay xalay fashiliyeen isku day dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo madaxweyne rajab dayib erdogan warbaahinta ayaa ku warantay in walxaha qarxa laga fujiyey gaari ay wateen ciidamada booliiska magaalada sirta ee koonfur bari dalkaasi ka hor inta uusan bilaaban isu soo bax uu erdogan doonayey inuu kula hadlo taageerayaashiisa ciidamada ammaanka turkiga ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ku aadan cidda soo abaabushay isku daygan dil ee la damacsanaa in lagu khaarijiyo madaxweyne erdogan warbaahinta anadool ayaa sheegtay in qarax lagu arkay qaybta hoose gaariga booliiska loo xil saaray sugidda amniga goobta uu rajab tayib erdogan shacabkiisa kula hadli lahaa gaariga qaraxa lagu qabtay ayaa waxaa saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska turkiga sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka turkiga ciidamada turkiga ayaa bilaabay baaritaano waxaana la xiray askarigii watay gaariga walxaha qarxa lagu soo xiray kooxaha baaritaanka ayaa sidoo kale hubinaya kaamiradaha amniga ee gobolkaasi sidoo kale al-shabaab ayaa weerar dil ah oo ku fulisay saraakiil ka tirsan booliiska kenya laba sarkaal oo ka tirsan booliiska kenya ayaa tuugasho waxaa ku dilay rag looga shakisan yahay in ay yihiin al-shabaab halka labaiyo toban kale ay ku dhaawacmeen weerar gaadmo ah oo lagu qaaday baabuur booliis ah oo ay saarnaayeen taliyaha booliiska gobolka waqooyi bari rona buneya ayaa sheegay in gaariga xamuulka ah oo ay saarnaayeen booliiska kaas oo kasoo amabaxay degmada rambul kuna sii jeeday magaalada mandheera ay weerar ku qaadeen al-shabaab xilli uu marayay meel afartan kilomitir u jirta magaalada mandheera sidoo kale waxa uu sheegay taliyaha in ciidamada ciidamo xoojin ah ay u direen dhulka si ay uga daba tagaan kooxda weerarka geysatay warbixinta ayaa sidoo kale warbixinta ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday magacyada iyo saraakiisha iyo meelaha ay ku dhaawacmeen sidoo kale aagga u dhow xuduudka soomaaliya iyo kenya ayaa waxaa inta badan weeraro ka geysta dagaalyahanada al-shabaab waxa ayna weeraradaasi intooda badani ku waxyeelooba ciidamo ka tirsan kuwa dalka kenya sidoo kale hay-adaha xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa warbixin ay soo saartay horaantii toddobaadkan ku sheegtay in ay diiwaan gelisay dilka in ka badan boqol xubnood iyo afduub loo geystay saraakiil hore oo ka tirsanaa dowladda afghanistan tan iyo markii taalibaan ay la wareegeen talada dalkaasi ku dhowaad afar bilood ka hor waxaa kale oo ay diiwaan gelisay dilka afartan iyo toddoba xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka afghanistan oo isku dhiibay amaba ay qabteen taalibaan maraykanka iyo in ka badan ah labaatan dal oo kale ayaa ugu baaqay taalibaan in ay xoojiyaan cafiska ay talaadadii ku dhawaaqeen kaasoo ay u fidinayaan xubnihii hore ee oo ka tirsanaan jiray ciidanka ammaanka afghanistan war mursiyad ay si wada jir ah u soo saareen dalalkan ayaa waxa ay walaac xoogani ka muujinayaan wararka sheegaya in askartaasi si qarsoodi ah loo dilo halka qaarkoodna si qasab ah lagu kaxaysto haddaba waa naga intaa xubintayna wararka dibadda aan dib idinkuga celiyo daadiyaha barnaamijka mustaf maxamed warcadeeye aadaad umahadsantahay nimco xasan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta murtida maanta iyo cabdulqaadir nuur xuseen maax
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii murtida maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida ahalkudheggeedu yahay xagla laaban xoola kuma yimaadaan murtidan waxaanu ka eegi doonnaa laba macne ayaanu ka eegi doonnaa macnaha guud ee murtida waxaanu ka eegi doonnaa markaa inaynu sheegno oo aan markaa sharaxno ayaan iyadana ku eegi doonnaa waxaan kale oo macnaha labaad ama macnaha gaarka ah aanu iyadana ku soo qaadan doonnaa inaanu ka dhex bidhaaminno ujeeddada iyo markaa sababta iyo dulucda loo cuskado maahmaahda oo iyadana halkaa aynu ka tusi doonnaa ama aanu ku sheegi doonnaa waxaan iyadana si dhextaalah ugu soo qaadan doonaa sheeko markaa labadaa macno isku xidhaysa oo macnaha maahmaahdana inoo bidhaaminaysa oo inoo iftiiminaysa ayaan markaa soo qaadan doonnaa marka markaan eegno oon murtida dib ugu noqdo waxay leedahay murtidu xagla laaban xoole kuma yimaadaan macnaha ujeeddada murtida waxa weeyaan xagla laaban waxa loo jeedaa waa fadhi iyo shaqola'aan iyo howlqabsi la'aan iyo wahsi iyo meel kuudud ayaa waxaa la yidhaahdaa waa xagla laaban maxaa yeelay xagasha marka la soconayo waa xagasha lugta ee way fidsantaa oo ma laabna maxaa yeelay socodkiibay ku jirtaayoo howl bay ku jirtaa mar laakiin marka hadday fadhido ama iska jiifto ama waxaa weeyaan ay kambarhuudho waxa weeyaan way laaban tahay marka sidaa darteed bay murtidu waxay leedahay xagla laaban xoole kuma yimaadaan nolosha qofka hadday tahay nolol maalmeedkiisa iyo hadday tahay hanti u dhiganta oo dhaxalah oo kaydoo meel u dhiganta labaduba xagla laaban kuma yimaadaan oo waxaa weeyaan xagasha laabani waxa tilmaan waa micnihii gaajo iyo iyo wax la'aan iyo fakri maalintaa wax la haysto iyo wax mustaqbalka meel la dhigtaba xal- xagla laabani ama xaga laabani kuma yimaadaan marka waxay murtidu markaa boorinaysaa markay sidaa leedahay in qofku uu shaqaysto oo uu xoogsado oo uu fadhiga ka kaco oo uu laba waxyaabood oo waxa weeyaan ama dhowr waxyaaboode oo waxa weeyaan oo markaa shaqada cadow uu ah uu iska ilaaliyo oo waxa weeyaan midda koowaad fadhiga ah inuu iska ilaaliyo midda labaadna hurdada inuu iska ilaaliyo oo ka caago iyo midda saddexaad oo iyadana ah wahsiga oo waxa weeyaan ayadana shaqada cadowgeeda ah iyo xoogsiga inuu saddexdaa waxyaabood iska ilaaliyo maxaa yeelay qofku hadduu saddexdaa waxyaabood uu ku tilbaanaado waxa weeyaan isaguna weligii allihii fakri iyo saboolnimo iyo wax la'aan ayaa markaa tilmaantiisa ah ama ka muuqanaysa oo markaa la jaar iyo deris noqonaya marka sidaa darteed baa marka waxaa la leeyahay waa in xagasha la fidiyaa waa in fadhiga laga kacaa waa in jiifka laga toosaa waa in aroortii la kallahaa waa in wahj- wah- wahsiga iyo caajiska meel la iska dhigaa oo firfircooni iyo markaa lagu talagalaa in waxyaabo badan marka dadaal badan la sameeyo lagu talagalo weeye marka sidaa darteed bay murtidu waxay leedahay xagla laaban xoole kuma yimaadaan marka markay murtidu intaa macnihii guud aan kaga baxno waxa markaa muhiima inaynu soo qaadanno sheeko marka murtida inoo sii dhowaynaysa macnaheeda oo inoo sii bidhaaminaysa markaa kadibna waxaanu markaa sheegi doonaa marka macnaha ee gaarkee markaa murtida aan usoo qaadanay marka sheekada waxaa la yidhi beri baa nin wuxuu ahaa nin wahsi badan oo mashaqayste ah oo matabcade ah oo caajislow ah oo hurd- hurdo badan oo had iyo jeeraale rajo ku nool ah oo yididiile iyo waad iska heli doontaa iyo iyo markaa arrintiisu ay un tahay wax unu iska fakaro oo uu yidhaahdo waad iska heli doontaayo markaa hindise hindisena soomaalidu xoolo ma noqdo ayay horay u tiri marka ninkii carruur buu lahaa xaas buu lahaa markaasaa dhibaato ayaa aad iyo aad ugu hibsat- ugu habsatay maxaa yeelay ninku dhididna ma inuu dhididana ma jeclayn far inuu dhaqaajiyana oo shaqo uu uu qabtana ma jeclayn weel sii jeeda inuu soo jeediyo ma jeclayn marka sidaa darteed baa reerkiisii dhibaato weyn baa ku dhacday cuntadii bay cunto ay ka dhargaan ayay carruurtii cuni waayeen arad bay yay- yay gacan muriga gacan la noqdeen waxay kaloo ku ku hoydeen oo hoy iyo guri ay ka dhigteen cariish doqosha oo waxa weeyaan qofkii arkaa u ka naxayaa way ku noolaayeen aad iyo aad bay markaa dhibaata u haysatay wuxuu ilaahay ku qabtayna ma ahayne aabbahood ayaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wahsi badan oo xaglihiisu ay laaban yihiin oo aan shaqaysanayn oon xoogsanayn marka waxay ku tiri xaaskiisii baa la hadashay bay ku yaan beri baa la yidhiyo waxay ku tiri wareedhe bi'i waaye sida noo dhaan waan dhammaannay oo waad aragtaaye carruurtii waad aragtaa oo waxa weeyaan aradkii iyo oomataxumadii waad aragtaa guriga aan ku noolnahay waan arag waad aragtaa dhabankeenna ee waad aragtaa iyo sidaan u naallo annaga muuqaalkeenna war meesha ka kac oo noo shaqee bay ku tidhi iyadoo guwaabinaysa laakiin ninkii wuxuu ku yidhi ha degdegin buu ku yidhi iminka waxaad aragtaa inaan faqiir nahay adiga maanta mooye berri kama fakertid fiiro dheerina ma lihid marka waxaad arki doontaa markii aan taajiri lahayn way dhowdahay bay t- uu dhow- way dhowdahay oo way ii dhiman tahay buu yidhi ee haydadejina ii kaadi hase yeeshee wax isi soo beddelaya ma jirin waxay haweenaydiisi ku tiri oo sii calaacalaysa war taajirnimadu ma cirkay ka imaanaysaa miyay cirka nooga soo daadanaysaa hantida aad sheegaysa iyo xooluhu ma cirkay ka imaanayaan ma cirkay ka soo daadanayaan so in shaqo iyo tacab iyo dadaal iyo dhidid iyo lagu keena maa hawl war bi'i waaye meesha ka kac hase yeeshee ninkii wuxuu ugu soo gebagabeeyey doodii iyo waanadii iyo gubaabadii iyo haweenaydiisii anigaa wax noo og ayaanteennii weli way may iman ee samir yeela buu ku yidhi arrintii oo sidaa ahoo arrintu ay aada u xun tahay ayaa berigii dambe waxaa loo sheegay baa la yidhi nin weyn oo waayeel ah oo boqol iyo toban sano jira oo dadka tala wanaagsan siiya inuu ku nool yahay meel xeeb ah oo badda agteeda ah ayaa loo sheegay baa la yidhi maalinta dambaaba markaa go'aan wuxuu ku gaaray bal ninkaa inuu la soo tashado uu yidhaahdo waxaan doonayaa sida anigoo aan shaqaysan aan taajir ku noqon lahaayoon xoolo ku heli lahaa inuu kala soo tashaduu markaa u baxay marka haweenaydiibu wuxuu yidhi haddaan bal soo ninkaasaan la soo tashanayaaye sidaan xoolo ku heli lahayn deg deg iye iyo sh- iyo howl la'aane ubadana biyo iigu shub saha yarna ii diyaariyon si waddada ku sii maro sidii bay marka haweenaydiisii u samaysay markaasuu markaa sii socday ninkii baa la yidhi oo ninkii halkii iyo baddii xaggeedii xeebtii u tacabiray isagoo doonayay inuu odaygii waayeelka ahaye waaye aragga ahaa uu la soo tashado wuxuu sii maray baa la yidhi waraabe waraabe waddada dhex fadhiya oo tacbaana ayuu sii maray berigii hore wax walba way wada hadli jireene waraabihii baa markaa wuxuu ku yidhi warheedha niya waxgeed u socotaa wuxuu ku yidhi ninkaasaan rabaa inaan la soo tashado oo sidaan anigoo howl la'aan ama shaqa la'aan aan xoolo ku heli lahaa aan kala soo tashado waraabihii baa wuxuu ku yidhi war anna waxaad iigala soo waxaad ii soo weydiisaa halkaa caloosha ah ayaa la iiga dhegan yahay intaasoo sane eh bal dawadayda anna ii soo weydii waayahay buu ku yidhi halkiibuu sii socday ninkii haddana waxaa u yeedhay geed weynoo geed weynoo gob ah oo jidka agtiisa meel ah ku yaallay ayaa u yeedhay wuxuu ku yidhi nin yow xaggeed u socotaa wuxuu ku yidhi nin baan la soo tashanayaa waaye arag ah oo garanaya sida wax howla'aan wax loo helo marka sidaasaan kala soo tashan rabaa arrintaasaan markaa u socdaa wuxuu ku yidhi niyow aniga waday aragtaa intaan la ekahay baaxad haddana saa ay tahay midhana ma dhalo caleen wanaagsanna ma bixiyo kulayl baa igu shidan habeen iyo maalin bal arrintaa ninka ii soo weydii anigana waayahay buu yidhi wuu ha- waa hagaag wuu ka sii tegey baddii markuu tegey oo markaa xeebteedii uu ku sii lugaynayo ayaa kalluun weyn la hadlay baa la yidhi markaasu wuxuu ku yidhi warniyow ii istaagay xaggeed u socotaa waxaan u socdaa buu yidhi nin dadka la taliya ayaan talada mustaqbalkayga soo weydiin rabaa ee wakhti baa iga dhumayee maxaad iigu yeertay wuxuu yidhi niyow halkaa cunaha ah ayaa wax ii taagan yihiin horay iyo gadaal midna uma baxayaan waxaas marka niyow bal dhibaatadaas ay hayse eh waayeelka ii soo weydii ninka marka wuxuu u tegey odaygii markaasu wuxuu u sheegay wuxuu yidhi meel fog baan kaaga soo muraaday oo aan kaaga imi marka waxaan doonayaa buu yidhi inaad ii sheegto sida aan howl la'aan ama shaqa la'aan ama dhidid la'aan ama dhib la'aan aan wax ku heli lahaa inaad ii sheegtaan rabaa buu yidhi odaygii baa markaa xoogaa fakeray oo yidhi bal fadhiisoo biyo iyo shaah wax cab markaasu wuxuu yidhi horta maxaad soo martay bal iiga sheekee waan kaa kale ilaawi lahaaye wuxuu yidhi waxaan soo maray waraabaha saasoo caloosha beerkaasaa wax iiga taagan yahi intaasoo sane i yidhi waxaan kaloo soo maray geed aan midho dhalayn oo isaguna kulayl uu ku furan yahay waxaan kaloo soo maray buu yidhi kalluun cunaha wax u taagan yahi ayaan soo maray buu yidhi marka wuxuu yidhi marka nimankaana waxay ku yidhaahdeen nala soo tali wuxuu yidhi horta kalluunka baa kuugu sokeeya u tagoo waxaad ku tidhaahdaa cad dheemanaa hunguriga kaaga taagan haddii lagaa soo bixiyo waad daanaysaa waad fiicnaanaysaa isaga taa u sheeg dawadiisa waa taa geedka gobka waxaad ku tidhaahdaa qasnad dadkii hore quruumihii hore ay kugu hoos duugeen oo dahaba ayaa hoostaada ku jirta haddii lagaa soo saaro adigana midho waad dhalaysaayo waad magoolaysaa waraabahana waxaad ku tidhaahdaa buu yidhi qof mashaqayste ah haddaad hilibkiisa cunto oo aad caloosha geyso caloosha way kuu ladnaanaysaayoo waad wanaagsanaanaysaa wuxuu yidhi saddexdoodii waad la talaysay aniguna arrintaydii ka waran adiguna waxwaad helaysaa buu yidhi howl la'aan baad wax ku helaysaaye orodoo iska tag halkiibuu markaa ninkiiyoo faraxsan uu dib waddadii ugu noqday kalluunkiibuu marka farriintii u sheegay kalluunkii marka wuxuu yidhi war waa kuu fursad adna waa ii caafimaade intaad farta afka gacanta iga geliso adna luulka la bax oo ku taajir adna caafimaad ha ii noqoto wuxuu ku yidhi maya maya anu farahayga afkaaga iyo dhareerkaaga iyo dhiiggaaga gelin maaye inaan waxaan rabaa howl la'aan wax ku hela waana la ii soo sheegay nabadgelyu ku yidhi haddana geedkiibuu ku leexday wuxuu ku yidhi waxaa lagugu yidhi qasnad baa hoostaada ku duugan dahaba oo quruumo hore ay kaaga tageen haddii lagaa soo bixiyo midhana waad dhali manna waad dhali magoolna waad magooli ee sidaas ogow wuxuu ku yidhi war waaba fursade adiguna qasnadda igala bax oo adna taajir anna aan min iyo ma- man iyo midhaba yeesho ma dhacaysuu yidhi inaan ciid qodo oon faraha wax la galo ma doonaya anoo nadiifan doonaya inaan taajiro wuu ka tegey waraabihii buu u tegey wuxuu ku yidhi waryaahe ee maxaad markaa iisoo diri- odaygii ma soo aragtay haa muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi wuxuu ku soo yidhi ninka mashaqayste ah mashaqayste qofa haddaad aragto kaas cun oo dhuuxoo lafihiisa caloosha gee markaasaad dawoobaysaa markaasu wuxuu ku yidhi waa hagaage adigu maxaad soo aragtay cid kalese fariin ma kuusii diratay sheekadiibuu uga shekeeyey geedkii gobka ahaa iyo iyo markaas kalluunkii iyo markaasuu ku yidhi qasnadii iyo luulkii ma kala soo baxday markaasuu ku yidhi anigu maxaa igu wata oon ma anaaba raba inaan shaqaysto waxaan doonayaa inaan shaqala-aan anoon waxba qaban aan taajire eh arrintaas marka waadna helaysaa gurigaagii isaga noqu yidhi markaasuu waraabihii wuxuu intuu hoos u fakeray wuxuu yidhi ma shaqaystihii ugu weynaa adduunka ee aad ku dawoobi lahayd waa kanayuu kaa fakanin intuu ku booday ayuu laba u kala gooyey oo lafihiisii dhuuxay iyo hilibkiisii iyo uustiisii halkiibuu markaa ku dawoobay ninkiina uu ku dhintay bal eeg sheekadii oo markaa halkaa markaa ku dhammaanaysa
waa tahay intaasaanu kaga gudubno eh, murtida maanta iyo cabdulqaadir nuur xuseen maax gabagabadii gunaanadka barnaamijka saanka raadiyaha ayaan isla soo gaarnay intaan mar kale kulmayna hadduu alla idmo nabadgelyo